ahlan wasahlan oo marxaba bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhi tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m cogta gobolka qeybari qoybari dhegeysanaysaan saaxiibada meel walba joogtaan kusoo dhawaada imikan xubinta wargeysada oo si toos halkan aad uga dhegeystaan maalin weliba marka laga reebo sabteeda iyo xadda dhammaantiin subax wanaagsan aray suuban waxaa filaasi qurux badan kusoo wada kakacdeen iska wana warqabtaan deriska ama jaarka dhegeystayaal isku socodka waxbarashada gaadiidka dhegeystayaal imika gacanteeda ku jira dhegeysta haddaan ku bilaabo wargeyska uu hore de standard saaka waxyaalahu u qoray halka waxaa ka mid a ciidamada markaasi k d f ta oo markaasi iminkan si toos ah doonaya in nabad sugud oga sameeyaan mise ay ka howlgalaan wadanka markaasi dimuqraadiga ee congo d r c dhegeystayaal waana shalay markaasi xiranka ka jira madaxweynaha dalka william samey ruto iyo sidoo kale wasiirka difaaca dalka aadan bare ducaale iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagua oo halkan markaas bakasi ay ku sugnaayeen waxaana sheegeen markaas inay doonayeen in bariga iyo weliba qaaradda afrika in markaas ay ku dadaalaan sidii xasilooni waarta looga gaari lahaa loona looguna soo dabaali lahaa nabad inkaasoo markaas hadda kaalin ama door ay ka qaadanayso ciidamada k d f ta si ay halkaasi howlgal oga qaban lahayd sidoo kalena ay ku xasilin lahayd iyadoo ay sheegeen in markaas ay la shaqeynaan ciidamada ciidamada markaasi qaramada midoobey halkaasi ku sugan sheegeenna sidii halkaasi looga shaqeyn lahaa nabadna loo heli lahaa dhegeysa madaxweynaha ayaa markaas sheegay in tani ay tahay inay tahay dabcan kamid ahaanshuhu iyo weliba danqashada ee gobolada kale ama rijonka dabcan oo la jeedo wadamada kale ee dhibaatada markaasi ka holcayo sidii ay xasilooni ku heli lahaayeen keliya ma lasoo hadal qaadin wadankaasi d r c waxaa kamid ah sidoo kale wadanka soomaaliya oo markaas ciidamo ay ku sugan yihiin k d f ta halkaas howlgallo ay ka wadaan lagula baacsanayo mise lagula dagaalamayo kooxda ka dagaalanta wadankaasi soomaaliya wargeyska waxaa sidoo kale maanta dabcan uu qoraya iyadoo halkan laga hadlayo dabcan call to end crime against journalist ama journalist dhegeysta waxaa halkan laga hadlayaa dabcan dhibaatada iyo weliba lagula kacayo qofka saxafiga in iminkan markaasi la doonaya in lasoo ciribtiro amase la joojiyo sida halka wargeyska saaka uu qorayo kadib shalay kulan markaas ay qabteen waxda markaasi editaaska ama qof tafatirayaasha wadanka ayaa halkan markaasi ka hadlay dhibaatada iyo weliba caqabixumada ee dembiyada markaasi lagula kaco saxafiyiinta ee ka howlgala wadanka iyadoo iyo weliba kuwa markaasi wadanka soo gala tan iyo markii dabcan lagu xadgudbay mid ka mid ah dabcan ciidamadii markaasi booliiska ama ciidamada booliiska ay dileen wariyihii wadanka bakistan u dhashay taasuu sheegtay in markaasi badqabka wadanka halkan lagu xasilin karin qofka saxafiga waxaanuu sheegay inay tahay mid markaasi meel kaga dhacayso qawaniinta xeerka markaas u dejisan ee saxafiyiinta waxaa hadda markaasi laga doonaya in qofka saxafiga uu markaasi uu nabad helo ka nabad helo dadka kana nabad helo dabcan ururada siyaasiyiinta ka nabad helo dabcan dowladda si markaasi u noqdo shaqsi markaasi xogta rasmiga saxda ah soo gudbinaya iyadoo markaasi loo cagajuglaynin la dhibaataynayn dembiyana markaasi dusha laga saaraynin sida wargeyska halkan uu qorayo waxaana markaasi leeyahy qofka saxafiga xor ayuu leeyahay in markaasi uu habka wadanka markaas u socdo mise nidaamka dowladnimada u socoto in markaas isaga door uu ka yahay dhegeystayaal waxaana markaas soo galaan kaalinta afraad dhanka saxaafadda markii dabcan saxaafadda waxay soo galaan kaalinta afraad markii laga soo tago dhegeystayaal madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo garsoorka kan afraada saxaafadda sida markaasi ay shalay markaasi kaga hadlayeen kuna sheegayeen in arrintan lasoo afjaro oo dhibaatada tacjiyada loo geysanayo saxafiyiinta dhegeysta sida wargeyska boggiisa toddoba saaka u qorayo wargeyska saaka halkan wuxuu markaas isagana faahfaahin kaga bixinay tanii markii shalay lasoo xulay mise madaxweynaha oo markaasi aqbalay shakhsiyaadkan waa shakhsiyaadka markaasi lasoo magacaabay ee xogayaasha joogtada ee permanent secretary ee halkan markaasi lagu dhaleynaya madaxweynaha in regional balance ama regional ama qeybta markaasi deegaanada aan markaasi si wacan lagu fulin sida halkan wargeyska saaka u qorayo wargeyska wuxuu faahfaahin kaga bixinayaa dhegeystayaal qaabka markaasi loo adeegsanayo ama qaabka markaasi loo soo xushay xogayaasha joogtada ah qaar ayaa halkan wargeyska wuxuu faahfaahin kaga bixinayaa aan ku bilaaba marka hore waxaa markaasi leeyahay hit dabcan iminkan wuxuu cagta u saarayaa shakhsiyaadkii markaasi siyaasadda la waday oo markaasi qaabka istaraatiijiga la ciyaarayay una socotay dhanka dhallinyarada ee markaasi dhiigooda ama dhiiggiisa ay ku shaqaynayeen wakhtiyadii markaasi ololaha yaa hadda markaasi qayb ama hurmud ka ah ololihiisa wati waa dabcan ololihii siyaasadda haddana markaas la sheegaya in xubin markaasuu ka dhigay qaaran wasiire uu ka dhigay qaaran markaasuu ka dhigay xogeeyo joogto ah ama permanent secretary dhegeysa sida saaka wargeysku qorayo waxaa tani ay sii socotaa haddana markaasi shanta sana hadda socoto oo markaasi xilka u hayo in markaasi dabcan fursado badan ay heli doonaan dabcan asxaabta aadka uga agdhow madaxweynaha waxaana markaasi haddan fursada loo siinayaa ka shaqaynta iyo sidoo kale la shaqayntiisa madaxweynaha iyo weliba wasaaradaha kala duwan dhegeysta sida wargeeska halkan saaka faahfaahin uu kaga qoraya waxaa sidoo kale waxaa laga weydiinayaa mise laisweydiinayaa xaaladaha adab dabcan la doonayo in jena balance ama waxaa jinsiyada loo yaqaana dhegeystayaal qayb markaas ka noqoto inkastoo hadda sida markaas warbixinta saaka ay qoreyso dabcan wasiirada waxaa leeyahay dabcan waxa uu soo xushay keliya toddoba hablood halka sidoo kale ragga uu soo xushay waa laba iyo labaatan dhegeystayaal waa raalli ahaade laba iyo labaatan oo wasiiro ahaayeen waxaa keliya uu kasoo xushay toddoba dumar ah sida laakiin uu dhigayo dastuurka waxaa markaas la sheegaya in jena balance ama qaybta jinsiga in markaasi oo doorkooda ka ciyaaro waxaa la sheegayaa in hadda koob iyo soddon boqolkiiba iyadoo tirahaan markaasi rabay inay sare u kacdo hadda waxaa leeyahay waa koob iyo soddon boqolkiiba ay hadda markaasi ay haystaan dumarka halka lixdan iyo sagaal ragga ay haystaan waxaa sidoo kale shalay tani ah haddana markaas hoos dhex xoogan laga dareemay kadib markii laga dhex arkay golaha markaasi waa kuwa markaas loo yaqaano xogayaasha joogtada ee permanent secretary saddex iyo labaatan boqolkiiba ayaa dumarka markaasi aad boqolkiiba laga soo dhex arkay halka toddobaatan iyo toddobana ragga ay yihiin waxaa taasi hadda markaasi leeyahay dabcan in dib u eges markaasi lagu subay madaxweynaha ama uu ku subeeyey qoondada markaasi dumarka in xubin ama kaalin weyn uu ka qaado halkan waxaa sidoo kale wargeeska u qorayaa few communities ama qoomiyada qaar ayaa markaasi ka maqan wasaaradaha sidoo kale ka maqan ayaa laleeyahay xogayaasha joogtada halkan wargeyska dabcan waxay markaasi soo uu soo hadal qaaday in markaasi ka faa'iideystaan gobollo qaar sida gobolka dabcan waxaa ka central iyo sidoo kale gobolka markaasi rift valley waxaa sidoo kale ka faa'iideystaan gobolka waqooyi bari ayaa halkan la sheegaya in xogayaal joogto ah ama xogayaal joogto ah ee laga dhex arkay oo tiro markaasi aad u badan oo markaas lasoo qaaday sida wargeeska halka uu ku qorayo halka qoomiyada qaarna ay waxba aysan helinba sida wargeeska uu qorayo qaayil qaar ayaa markaasi sida dastuurka markaas uu qorayo inay dhammaan iska dhex arko mise qoomiyadaha qaar laga dhex arko sida markaasi dhammaan loogu cadaalad falo ama sidoo kale iskaga dhex arkaan xukuumadda tani kaga turjumaysa inkastoo laakiin taasi iminkan dhaliilo fara badan ay ka socoto oo dabcan lagu dhaleecanayo in markaas uusan soo xulin sida rasmiga saxda loogu soo xulin madaxweynaha waxaa sida wargeyska saaka halkan faahfaahinkaga qoraya waa arrimo markaasi siyaasadda dhegeystayaal political loyalist la dhegeysta waa dadka markaasi aadka uga agdhow sidoo kalena daacadda u ah markaas iminkan xafiisyada markale dib ugu soo noqday dhegeystayaal shakhsiyaad horaan markaasi xukuumaddii ka tirsanaa ama xukuumaddii ka tirsaneed dhegeystayaal uhuru kenyata sida pelio kipsang ayaa ka mid ah iyo sidoo kale xildhibaankii hore langata nixon korir ayaa ka mid ah dhegeystayaal shakhsiyaadka mar kale iska dhex arkeen xukuumadda william ruto tani ayaa hadda markaasi iminkan haddana baab kale hore la cusubhaysa inkastoo laakiin haddan loo gudbiyey baarlamaanka si ay u meelmariyaan sidoo kalena shaqadooda u gutaan la qabtaana wasaaradaha kala duwan dhegeystayaal wargeyska boggiisa afaraad iyo shanaad ayaa saaka faahfaahin macluumaad kaga bixinaya qaabka loo soo xulay iyo qaabka markaasi loo gudbiyey ama loogu gudbiyey madaxweynaha oo markaasi laga doonayo in iminkan sida nidaamka saxda ah qaarkood inkastoo laakiin la sulugsan yahay haddana laakiin waxaa leeyahy regional balance ma sameynin sida gobolada qaar oo markaas la doonaya in dhadhexaad wax walba laga dhigo ayaa haddana qaar markaasi laga dhex arkin minority ama dadka markaasi laga tirada badan yahay ayaa haddana sidoo kale laga dhex arkin inkastoo haddana markaasi lasoo kala qaadaya laakiin halkan waxaa wargeysku qoraya turkaano oo keliya waxaa laga arkay hal shakhsi oo permanent secretary ah dhegeystayaal iyadoo markaasi la doonayo in gobollo fara badan laga dhex arko iyadoo tiro fara badan ay yihiin xubnaha markaasi golayaasha waa dabcan permanent secretary ama xoogayaasha joogtada ah ee aada u tiro badan yihiin dhegeystayaal wargeyska waxaa halkan dabcan usaaka faahfaahin isagana ka qoraya kaga hadlayaa dabcan waxbarashada oo hadda markaasi wadanka dabcan dib u eegis loogu sameynaya qaabka manhajka wadanka markaasi looga socdo iyadoo markaasi qaar iminka durba ay bilaabatay oo socdaala lagu tegaya dhegeysa gobolada qaar oo doodo fara badan ay ka socoto sida manhajkan wax markaasi loogu dardargelin lahaa manhajka cusub ee c b c ayaa markaasi madaxweynaha xubnaha usoo diray si ay ula socdaan bal xaaladda iyo weliba waxay markaasi ka aaminsan yihiin ayna qabaan waalidiinta iyo aruurta iyo sidoo kale macalimiinta taasoo xukuumaddii hore ay keentay waa xukuumaddii hore uhuru kenyata waxaana hadda markaasi la sugaya qaabka nidaamka markaasi ugu haboon uguna saxan ee markaasi dhammaan laisku waafaqi karo oona lagu wadi karo ardada hadday tahay manhajkii hore ee iyo hadday tahay manhajkan hadda markaasi c b c ee markaas ay keeneen ama markaas iminkan ay socto weliba imtixaanadiisa la geli doono sanadkan bisha weliba hadda bilaabatay waxaana hadda markaasi lasoo gebagaben doona kadibna warbixin loo gudbin doonaa madaxweynaha si markaas wax loo yiraahdo ama warbixintan loo dhegeysto qaabka ugu habboon oo markaas lagu hogaamin karo waxbarashada sida wargeyska saakaalkan uu ku qorayo wargeyska wuxuu markaasi hadda qorayaa dhegeystayaal waa dabcan totol waxaa halkan dabcan lacagta laga hadlaya shakhsiyaadka imikan qaadanayaan xildhibaanada waa raalli ahaada waa wasiirada c s waxaa leeyahay waxay qaadanayaan shan iyo toban dhibic shan bilyan oo lacagta halka sidoo kalena average ay tahay lix boqol iyo lixdan milyan dhegeystayaal qaybka totolka iskuuda darka sanadkiiba waxaa markaasi la sheegayaa inay kaga faaideysan doonaan lacagaha iyadoo haddana xogayaasha joogtada lacaga fara badan ay ayagana doonayeen inay ka qaataan iyadoo sixirbar wadanka xoogan uu ka taagan yahay ayaa qayb markaasi ka arrimaha markaas lasoo hadal qaadayo iyo weliba xubnaha faraha tirada badan ee uu madaxweynaha soo xulayo weli oo qayb markaas doonayaan in xukuumadda ay ka noqdaan taasi ayaa hadda markaasi qoondadeeda ay markaas dib loo fiirinaya iyadoo mar weliba xukuumadda leedahay in dhaqaalaha ay doonayso in wax ka qabtaan ay kana bedelaan haddana waxaan doonaya in markaas laiswaafajiyo dhaqaalaha qaabka markaas wax looga qaban karo loogana bedeli karo iyo sidoo kale sida markaasi loo kala yeelan karo lacagaha kharashaadka faraha badan ee qaadanayaan wasiirada halka xukuumaddii hore wasiirada ay ahaayeen afar iyo toban iyo weliba laba iyo toban meelahaas inay ahaayeen laakiin hadda xukuumadda sida laakiin dastuurka saxda uu qorayo waxaa inta udhexayso afar iyo toban ilaa iyo inta udhexayso dhegeystayaal waa inta udhexaysa laba iyo labaatan ayaa markaas la ogolyahay in madaxweynaha uu soo xusho laakiin waa tiro badan haddii markaasi dhaqaalaha wadanka hadda markaas aada u liicayo iyadoo lacago fara badan ay markaasi ay ku baxayaan siyaasiyiinta raalli had ay ku baxayaan wasiirada iyadoo xogayaasha joogtadana ay sidoo kale si lamid ah lacag fara badan ay qaadan doonaan sida markaas qoraya weliba qeybta markaasi ee u degsan nidaamka lacagta mashaaraadka gunooyinka a s s waa s r c eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m cutub gobolka uqeybar saaxiibada dhegeysanayaan meel walbaa joogtaan la socotaan saaxiibada dabcan hadda waxaa la sheegaya in warbixin markaas lasoo saaree looga hadlayo dabcan dhibaatada iyo culeysada markaas dhallinyarada ay la kulmaan wargeyska saaka saaka faahfaahin ayuu kaga bixinaya kaga hadlaya dhibaato iyo culeyso fara badan inay haysato dhallinyarada markaasi daayarta iyo weliba dhallinyarada markaasi shaqo la-aanta waxaa loo yaqaano mentol dhegeystayaal challenge oo markaasi ragga weli aada u haystaan waxaa halkan warbixin markaas lasoo saaray k n b s ay soo saartay halkan kaga hadlaysa depression isku furka qofka isla hadalka buuqa faraha badan maskaxda uu ka qabo ayaa markaa isla hadalka qofka ayaa hadda markaasi keenaya in culeysada faraha badan iyo weliba nidaamka iyo nidaamyada kala duwan inay hadda culeys ku keenayso isku celcelisaan womenka dumarka ayaa boqolkiiba sideetan waa toddobaatan iyo sideed populationka oo hadda markaas atlis qabaan halka lixdan iyo sagaal ay markaasi hypertension ama dhiikarka ah markaasi ku dhaco dhegeystaan nambarka oo kumanaan dumar ah ayaa markaas sanad waliba dhintaan iyadoo warbixinta kenya national bureau statistics ay sheegaysa in ribood cusub ee ragga markaasi hadda ay aada u tiro badanayaan oo dhimashadooda ay boqolkiiba waa raalli ahad waxaa dhinteen sanadkiiba boqol iyo soddon kun oo dhalinyaro ah rag ah raalli ahad waa ragga kaasoo markaas isku buuq fara badan nidaamyo fara badan ama dhinacyo kala duwan ee iskuga iskugu keento ka mid ah dhegeystayaal cudurada markaas ku dhaca waxaa sidoo kale ku keena dhegeystayaal shaqala-aanta waxaa sidoo kale ku kaca isku furka shaqooyinka qaar ay qabtaan iyo sidoo kale dhanka guurka ayaa ka mid ah xaasaska markaasi kala duwan ay kala kulmaan waa nidaam markaasi hadda la doonaya inay faragelin xoogan markaas lagu sameeyo si lagu dejin lahaa shakhsiyaadka hadda markaasi buuqa iyo isla hadalka isku furayo ee maskaxda dhibaatay culeyse ugu keenayso dhegeystayaal wargeyska wuxuu saaka halka markaas kaga hadlaya in xukuumadda hadda la doonayo in wax badan ay kaga qabato iyadoo boqolkiiba konton iyo afar haddana kansarka uu hadda dumarka uu qeyb markaasi ka yahay aadka ugu halista badan yahay uu ku dhaco dumarka ayaa hadda markaas aada looga hadlayaa meeshan waxaa sidoo kale raggana ay soo raacaan iyadoo ay laakiin dhanka hadalka iyo weliba buuqa ay aada ugu sii badanayso sida uu ku sheegaya peter sanguru waxaana halkan laga sheegaya in nidaamka qaabka iyo weliba sida culeysada markaas loo kala dabari karo looga gudbi karo iyo sidoo kale fursadaha ay dowladda markaas doonayso in loo siiyo si ay wax looga qabto dhallinyarada ayaa hadda keli xal u loo helaa ama xal keli loo heli karaa sidii loogu yareeyo ama loogu yaran lahaa sanadii hore labada kun warbixintii markaasi k waa k n p s ay soo saartay labada kun iyo labaatankii waxaa la sheegay in boqol iyo toban ragga ay markaasi la sheegay inay u dhinteen laakiin hadda sanadan sare markaa ususii kacday iyadoo dumarkana ay siddeetan ay tahay dhimashadooda labada kun toddobiy tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii riboort markaasi dib loo eegay lasoo saaray ee markaas la sheegay in hadda markaas riinjka weliba waxaalaha markaas iskucelceliska ah loo fiirinayo in tani ay markaas dabcan kala fogeen qaabka markaas sanadaha ay aada iskugu dhow yihiin sidoo kale usii tiro badanayaan ayaa hadda markaasi kaga hadlaysa qeybka caafimaadka ayaa sidoo kale dhibaato ku haysa ragga oo markaas iyo weliba dumarka iyo xaaladaha iyo weliba kaamitiyada kala duwan oo markaasi hadda la sheegayo inay tahay mid markaasi qaran ee xaaladaha internal mail migrant waa dadka markaasi gudaha markaasi ku barakaco ama raal loola jeedo dadka qoysaskooda ka barakacaan ama raggooda guryaha markaasi ka baxa ayaa markaas ugu badan waleysada ugu badan ay kala kulmaan qoysaska sidoo kalena isku furinka madaxa dabcan loola jeedo dhiigga oo qofka uu markii dambe noqdo qof isla hadlayo sidoo kale noqon karo qof shooq qaado oo markaas maskaxda dhibaato kasoo gaarta dhegeysteed eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin aroorisa banna kusoo dhawaada imikan bal saaxiibada saaka say ku abirseen qaadadka teleefonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saakaas oo kusoo kakacdan ku abirsteen dhammaan saaxiibayaal waxaan filayaa si qurux badan jawi degan iyo weliba roob roob inaan markaas la filayo ama qaar ay heleen qaaran imikan uu ku daayay sida hadda nairobi saaka oo kale uu ka daayaa shalay maanta roobab ayaa markaas la helaya nairobi laakiin imikan way cuur dabcan waqtigii roobka ay curanayeen ayaa la jooga insha allah waxaan filayaa in markaas laga faa'iideysan doono ilaahina dhibaatadiisa dhinaca naga mariyo hadduu dhibaato wato khayrkiisana rabbi hana waafajiyo inkastoo laakiin dhibaato mararka qaar uu roobabka keeno haddiisan ogeyn laakiin waa ina markaas ducaysataan oo meelahasan ilaahay inugu barakeeyo usan lagu halaakin ama lagu halaagin roobabka dhegeystayaal balqadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka saaka u hore subax wanaagsan soo dhawow wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan likoni ka war cabdallah haye dhagdhag soo ma ahan shukran cabdullaahi kumbaasa walaal soo dhowow magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow huseenow xagar jareer ka war saaka
aboodan ku fiicna alxamdulilahi rabi alcaalamiin xagar jariir waa nabada lagu waabariistay
haye hadda culunta loo kacay roob meelahan oo magaalada dhexdeeda male laakiin daararkeeda waan ka cabnay oo wax waa dhacay roob uu dhacay woo dhacay maahne xagayaa dhulka aada ugu dhadhacday waaba la qawrsiiyadu wayna mato qorax gubti iyo wuxuu waa laga reebtay maasha allah haye
marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ku ka weynna waan sugahaynaa insha allah xuseenow shukran shukran xuseen xegar jareer rumaasan yahay walaal soo dhowow waa tahay waan ka xumahay xigaha kale qadka telefoonkaas inaan ka gudbaa dhegeystadaasi xigaha kale walaal soo dhowow subax wanaagsan walaal magacaaga cabdulaahi intaa ku sugan tahay masalaani ka waran haye maxaa hadal haysaan haye dhulki ma biyo ma biyo dhigtay dhulka aad baad umahadsan tahay shukran aad iyo cabdulaahi dhankaasi masalaan umahadsan yahay walaal soo dhowo magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu jilaanqo mawliid soo dhowow
nabad baan ku baran waa fiicana alxamdulilahi nabad baan ku baranaa mm
oo ka fiican walaal roobna maana haye weli Haye.
Abaarta waa imanaysaa.
aad iyo aad
barwaaqo alxamdulilah si kale waa iska fiican nabad baan ku baranaa waan ku shukran salaamahay mawliid jilaanqo umahadsan yahay walaal soo dhowo magacaaga received a reverse call.
waan ka xumahay dhegeystaasi haddii lambarkiisaan hayla dabcan waan ka qaban lahaa laakiin qofka lambarkiis ma arkaayo ay ugu fiicnaan lahayd walaal soo dhowow magacaaga S- walaal soo dhowow fadlan waqtaan ugu socdaa ka qayb qaado
alo waan ku maqlaya magacaaga waana ibrahim abdullahi la taakaaba taakawa ka waran taakaaba alxamdulilah haye waan fiicnaa waa dhib leedahay rooblaha ma ogi mm alxamdulilah badan ugu bari maxaa hadal haysaan oo kale
kolley ba Ah, jiilaalkun baan noo ahadalahayna insha allah waa laga baxaya idinkiis walaal soo dhowow magacaaga halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu marsalo roob ma Waa ku hesheen salaamay waa isaaq murtal saaxiibka isyolo shukran ma- wax roob sheeg
nabadan barina ilaahay nabad buuna barisiiyey haye
waa kaasoo wax dhib eh ma maqlin ilaahayow roobka nooga soo darun baan leenahay roob baa noo dadaa'ay Eh, laakiin me- meelaha tuulooyinka muu ku da- mise isyelo magaalada buu ku da'ay magaalada xanuunu ku da'ay tuulooyinkan meelaha qaar waxbuu ku da'ay agtaada ma ka da'ay
ya agtaada ma ka da'ay agtaada agtayda ha agtayda wax yareer waxbaa ka da'ay oo sidii maaha waa la qaboobay dhulka hadda green buu kusoo baxay ciidii abuurka xalay koruu kasoo dhacay Shukran, aad- wallaahi oo wixii mus haddaad aragta waad farxaysaa saaka aad baad umahadsantaha mursal shukran mursal isaaq dhankaasi oo een, dhegeystayaal waa mursal isaaq waa isaaq mursal raalli ahaada dhegeystayaal isyelo oo alaban la soo xiriiray bal xigaha kale qadka telefoonka siinaya isagana saaka sebal uu ku soo kacay walaal soo dhowow waan ka xumahay uu ka baxay star f m soo dhowow
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa maxamed cabdullaahi barquuqe soo dhowow
waa dhawe walaa waa labanahay mhm
roobna hadda maan hay laakiin niyadaa ka qabow leey ha dadka helana allah u siyaaleen annagana allah noo keeno aamiin
adalahintana maxaa waayaa dee maanta dowladii kenya oo annaga aan- maxaa umalay hogaankina u hayna oo xogayaasha aad iyo aad oo do- qoomiyado badan laga waayo sah
marka maxaan leenahay wasiirkeena difaac iyo adduunka ayaashana kii ilaahay ku dhanaaye madaxweyne uganda uu dhalay daahika iyo nairobi ilaahay ku dhanaaye bariisaan keli aad baad umahadsantaha shukran asagana fariin laga gaarsiiya dowladda meesha soomaaliya oo ma- wasiirka hala dhaho aad baad umahadsantaha shukran dhegeystaha kale qadka telefoonka siinaya soo dhowow halo Magacaaga?
Halo, Star FM.
waan ku salaamayaa soo dhowow halo halo waan ku maqlayaa fadlan Waa sucaad joogta magaalada mandheera soo dhowow socod
caafimaadka aad buu u fiican yahay gaadiidka isu socodka haye
laakiin walaalow dukaan aniga lahaa intay tug ii soo gashay lacag badan iga dhacda marka waxaan doonayaa muslimiinta inay faataxada ii maraan waan ka xunnahay taas haye Ah, walaalow dhib kale ma- dhibkaas ayaa ah oo adduun kumitiyaashayda waxayda dhan ay qaateen marka muslimiinta waxaan doonayaa faataxada igu saaciday asho aad aad baad umahadsantaha shukran Eh, gabadhaasi een, waan ka xunnahay dhibaatada soo gaartay sucaad iyo weliba tuugada dhacday walaal soo dhowow magacaaga asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
waa wadaacala suub waxaa weeye haweey he
wixii shala ma- lagu magacaabay eh, in la magacaabay xogeeyayaal mhm waxaas wax oo region balance lagu sameeyey maahan ma garan haye hal regionna waxaa la siiyey toban hal regionna afar iyo toban sah nin- nin baa xoog ku leeyahay annagaa ogeyna haddii wa in kaana haddii aan laba qofood amba laga arko ama hal qof ha oo ama magaca muslim leh ama magaca soomaali leh waxba meesha ma oolin ma garan haye dad gooniyaa loo badiyey waa saddex iyo tobankii aba dhaantaba aad iyo aad Saddex iyo toban- walow aan mucaarad ku ahay haddana taasaaba dhaantay aad baad umahadsantahay babacalasow
adaa mudan shukran aad baa umahadsanya bacalasow soo dhowo walaal magacaaga
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu maxamuud daahiro haddii anoo qoslay baa isla yaa isla soo yaan is haleyn waxaa la dhihi doonaa dabcan wuu ogaa kelida oo lagu daaraan umaleyn haye gabadha kaa qofisisay gabar sida ees walaal- gabar iyo ma qoslo oo bacalasow baa iga qososhiye iwad soo dhowo bal saaka masalaani ka waran iyo gumuray alxamdulilah ilaahay mahadle masnaani waa barwaaqeysanta haya
roob ilaahay wuuna siiyey allah noo siyaadi waa la qaboowe meelaha dee ku dhicina waa iska jirta carada weyne mhm laakiin inta badan hadda waa la qaboobay alxamdulilah ilaahay mahad baan ka sheeganaa wax dhibaata ma jiro hadda intaan la hadalnayna hadda meelaha tuulooyinka intii oon la hadalnay telefoon salaadii wax dhiba oo noola sheega ma jiro caradu way kala deganta nabadu ma jirto xaaladda waa dhagdhag gumurayna Ca- carada waa dhagdhagu marie waa dhadhagadi waa lagu sugaya dabuura raxmaani waa lagu sugaya ani mar kastaaba beenaad igu dishi marka marka niyo waxaan iska dhahay babarnoo imaa horta hataa aragaadan hada waa muhiim og waa sax waa diyaar waa diyaar maxamuudow
marka waxaa leenahay hadalaaga weyna de waa un eh, dowladda waa nin kastaaba waa un ka sugaynaa dowlad waxa bahe laga magac qaado dad qaar waxay leeyihin waa iska la'nahay marka kolley de dadkao dhan wax ma wada gaaraye aad iyo aad laakiin waxaa leenahay dowladda ha dadaasho oo wadanka siduu way arkaya madaxda hadda la doorto hadda may fariisteene aad baad umahadsantahay maxamuudow shukran marka waxaa leeyahay akhyaarta oo dhan bu- reer muraxa oo degamihi iyo reer etoobiya mahadalkooda maayiyo waan salaamaya bintacadeli maraqyaari waxaa leeyahay subax wanaagsan shukran shukran shukran shukran marka shukran adigana waxaan ku leeyahay shaqada ku wacan aad baa umahadsantahay maxamuud daahir raqan umahadsan yahay mafsalaani Eh, soo dhow magacaaga waa dhawey walaalbu waa halkee
mandheero mandheeraan joogo waa sugow ma garatay sugow soo dhow baaba
baabaa nabadaan ku barinay alxamdulilah dadkii afarta qof iyo gaarigii lafay laga afduubay xalay waxayna yidhaahdeen ilaa haddadan aan la hadalnay waxay li- waxayna yidhaahdeen darawalkii iyo gaariga unbaa maqan saddexdii kale waa imaadeen ma garad aada iyo aad intaasay hadda noo sheegeen annaga kale nabadaan qabnaa alxamdulilah waa ku salaamaya aad Insha iyo aad Allah.
baan kuu salaamaya aad baa umahadsanta baaba sugo gaarigaas iyo darawalkaasna waa la helaya mar kale insha allah walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum yuusuf bakar waalaikum salaam magacaaga walaalo magacay miskaal dhahaa Mis- salaamayan badan miskalkee
cabarig waa iska fiican yahay waa iska fiicannahay halkay ku sugan tahay miski wallaahi ma dheeraan joogaa gabadha hadda kula soo hadlaysaa walaalo nahay dukaan baa habeen hore naga dhacay ilaahay inuu ilaahay noo sahlo muslimiinta faatixada noo soo marto adigana badan ba salaamo walaalo.
shukran inaad hermacaan waa mahadsan tahay walaal soo dhowo magacaaga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waalaikum salaam macalimow soo dhowow نبات أبو ومعلمه وكاسوبي هاي حير ديري مقرك macalimow iyo waran saaka see lagu yahay xaga dheere أبو إله با محد لي بيع نوجيف أبو خير والله دريري راشنكي أريغا واسعدا دكي والله صعدا إلهي با محد لي ما أنت قميس ويدوك سمجر مقرك aada iyo aad أنت بوقت الله عافيه وأنت عافي ما صرت الله وزيادي مقرك haye intii dhimatay allahu naxariisto dembigeyna dembiga waalidiinteyna ilaa abooyahaaba laga soo bilaabo ilaa iyo hadda dembigeyna allah waa lacafiyo abuu muslimiinta heshiiska allah ka dhigo aamiin shukran baaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh macalimow ayuu ahaa dhegeystaha kale walaal soo dhowo magacaaga halow star waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo
waa dhawa waa umu saabirin oo gaari joogto umuye soo dhowo umuye
Ah, alxamdulilah waa fiicannahay barwaaqo bash bash ayaa saaka gaarisa ka waran
maasha allah jawiga aada u degan yahay dal barwaaqo roob Ha.
nimca ilaahay xaafadee
caafadda iska deg iska deg dhagdheg soomahan howlaha
maasha allah hadda waryahana tahay noo imo aan adigana aan ku martisoorne waa diyaar waan soo socdaa biidn illahi tacaala bishan oo keliya suga bishan oo keliya bisha december waa inala joogaa insha allah reegaarisa hadduu ilaahay raalli ka noqdo dhegeystaha kale khadka telefoonka ee aan siinayaa bal asagana inkastoo goor warkii aad maqli doontaan sideeddii subaxnimo dhegeystaha walaal soo dhow magacaaga
calan salaam calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa simanaha qasoo ee tanaarisa simanay tanaarifa ka waran saaka si fiican aan ku abarisanay haye Tana- tanaarifa ka dhagay ka joogtays
mandhoogo madhogo eh
ee ka waran markas madhogo
waa la fiican yahay alxamdulilah roobna halaa yara ma da-ay haye
alxamdulilah ilaah mahadle dhagdag waa xaaladda maxay ee baadhaada mikiswahili baa igula hadli- igula hadli rabtay mise
ah ee baadhaada mikiswahili baa igula hadli rabtay
maya maya afsoomaalian kuwala hadiraa shukran aad baad umahadsan tahay
waan ku salaamaya in badan shukran mahadsanid walaal soo dhowo magacaaga
السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
يوسف أنكو سلامي وعائشة كاسوي بارسن جارهان جميرة gaamiyar ka waran cashoy
الحمد لله والدور إذا عدة كعسب آدي آد بان أسي عنا هاي waan ku soo dhoweynaynaa casho
ما شاء الله مركي إلهي نحريس إسان كوا بريسنة الحمد لله الحمد لله واجي بريو إن إلهي لما نحوكي عنك aad iyo aad taasaa been ahayn نمعاد أن هيسن إن أن هيسن باجي sax
مركي الحمد لله الحمد لله مركي الحمد لله ولا لو مركي شكراً.
وعين سلامة إن بدن aad baad umahadsan tahay casho soo dhow waan ku leenahay hegaa kale qadka telefoonka walaal soo dhowo magacaaga
soo dhawaay alxamdulilah waa halkee
waxaa weeye oo xagar dheere cagdheere ka waran saaka xagar dheer aada u fiican tahay haye
waa ka marka waxaan rabaa niyow bal hal in ii gado hal hal baa iga dhimatee hal baa rabta in laguu gado hal haa ii aruuriya daacadda waa fadadku way fara badan yihiin
imise xaga dheere imise ay ka joogta hasha niyow boqol ii joogto hal dhalan boqol kun haa hal dhalay saa rabtaa haa ay bal lambarkaad u sheego lambarkayga waa kan u sheego aniga kan maxaa la u sheego
waa two six zero seven two six haye ninety two haye ninety nine haye sixty haye oka shukran aad baad mahadsan tahay hal baa ka dhimatay saaxiibkaas aan ka xumahay walaal soo dhowo magacaaga
idumakad waa ku salaam waa kaa qada saaxiib
wiilkaasna hal baa ka dhimatay idan allah u sahle ahaa
nimaraa ku salaami kardo waa masigur mandheere saankur ka waran
mandheere waxaan ka joogaa soqola mandheere waa joogtaa miya
haa ka waran suuqa xoolaha
soqolaa maasha allah ereg baan ugu yarmogi ahaa
marka hergisa qolaa iska fiican yihiin shukran aad baad umahadsan tahay waktiga owgiisa dhegeysta ugu dambaan qadka siinayaa halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xuseen buulaxa oo mandheera xuseenow soo dhowow waan ku salaamayaa in badanna wax- hadalkaada waan waaye alxamdulilah alxamdulilah waa la fiican yihin haye
mandheera waa la fiican yihin sax
oo qabow sareex wa aad iyo aad roob saa u weyn nagu madayn laakiin daruuro yaryaro xagaxaga ahaana waa nagu dhacay aad iyo aad
dowladda cusuban oo hadda dhalatay Aha.
eh, soomaali waxa way siisay ilaahu ma hal qoys ay noqoto waa sax
intanba ma haysan awel waa runta
marka ma idaajaabaa nooga darta
haye caloosha umur ku leeya waxaan ka helnay ma laha oo hal qoysa u badisa ama hal rijina u badisa Ah, rijinaad sheega ilaahu ma wiil iyo aabihiis ay galaan sax
intanba awel ma haysan intaasaa ku matalaysaa leedahay intanaaba israaxno d c i haddaan haysano De- wasaaradda gaashaandhig aan haysano meel walba aan haysano aad baad umahadsan tahay shukran haadaa min fadli rabbi wa aad baad umahadsan tahay saaxiib shukran qabiil iyo qurun ma rabna annaga aad baad umahadsan tahay shukran wabilaahi tawfiiq waa tahay dhegeystaasi khadka telefoonka saaxiibada ugu dambeeya saaxiibayaal oo ku mahadsantihin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeysta la kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bay degeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin soo dhowaada kuna soo dhowaada barnaamijka hogaanka imikan si toos ah inoogu bilaabanayo waxaana barnaamijka si wada jira inagu daadihin doona yuusuf bakad iyo sidoo kale saaxiibkayga muscab ismaaciil Ah, maxamed ilaa iyo inta laga garay dhegeystayaal tobanka iyo qadar soddonka barqanimo hadduu ay bahraale ka noqdo qaybna waxaa ka ah dhegeystayaal inta badan aan siina dhegeystayaasha sharafta qaayaha qadarinta naga mudan saaka taarikhda dhegeysta waxay ku beegantahay saddexda bisha koob iyo tobanaad ee noofembar sanada labada kun laba iyo labaatanka dhegeystayaal barnaamijka iminkan si toos ah inoogu bilaabanaya laakiin intaan barnaamijka sii furfurin dhegeysta iyadoo markaasi qodob xasaasi ah qodob markaasi diiradda ku saari doono waxyaalo fara badan in badan dad badan ay dhege dabcan ay doonaya inay dhegeystaan sidoo kale fikradooda aragtooda ka dhiibtaan ayaan barnaamijka saaka ku jajixi doonaa biidnillahi tacaala laakiin markaan dhegeystayaal haddii aad markaasi aan weli aad isticmaalin shirkadda isgaarsiinta airtel airtel imika waxay ku katay adeega xawliga dheer ee qadka four g airtel hadda waxay sii xoojinaysaa adeegyada four g aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka airtel four g oo marka imika ay ku siinaysa adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qof waliba u isticmaali karo dhegeys ma la socotay in airtel uu yahay mid aad awoodi karto aad sidoo kale ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir qadka airtel adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar ah, afar geys ama star tree tree four hash haddaad muuqaal ka daawanaysa qeybta youtube-ka maaha mid markaasi kaa goy mise kaa dabanka kaa istaagaya haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhiwaayo waayo maba mid markaas culaysa dhegeys maanta ku bari qadka telefoonka casriga ee telo taglaanta kugu dhawa ee telesoona qabsan lafta ee tele four g star tree tree four hash ama xidig saddex saddex afar afar gees waxaaba intaasi kuusii dheeragaysa inaad markaasi aad ku waxyar fara badan kaga faa'iidaysan karta adeegyada airtel money oo si bilaash markaasi lacag aad ugu diri karayso qofka doontaba sidaa doontaba ugu adeegsan karayso waxaaba sidoo kale aad ku diri kartaa shirkadaha kale ee isgaarsiinta marka wax iibsanaysa waxaad ku bixin karaysaa adeegyo adeegsanaya simkaarkaga ee airtel shirkadan doontaa sidoo kale adeegyada kala duwan uga adeegsan karta hadday tahay dukaamada waaweyn hadday tahay subarmarketyada hadday tahay dukaamada markaas wax loogu iibiyo shi- dabcan qaabka lacagaha kale iskugu iskugu xawilo siimkaarkaga ayaa waxaasoo dhan markaasi kuu sahlaya Ah, dabcan waxaasoo dhan maanta maxaa markaasi imika kuu keentay kuwa- subcan kuu faa'iideynaysa shirkadda isgaarsiinta airtel internetka ee telefoji ayaa haddana sidoo kale lagu xoojiyey lagu dheereeyey si markaas qadka waxyaalaha markaas aad u baahan tahay culays aysan kaaga gelin oo maanta markaas waxyaalo badan kaa caabinaya dhegeystayaal haddaba dhegeysta haddii aad markaasi doonayso inaad ka faa'iidaysato adeegan 4G waa marka hadale waa dabcan markaa leedahay telefoonka casriga maanta soo iibsa telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan ee Airtel waana qadka telefoon telefoonka wanaagsan markaad hayso aad haysata dhegeysta mise aad haysato smartphone sida muscab telefoonkiisa oo kale waxaad helaysaa telefoon casri ah dhegeysan mise waxaad helaysaa 4G internet ah si markaasi dunida aad ula jahan qaado dhegeystayaal ma la socotaa dabcan hadda muscab inuu adiga kaa horeeyo dabcan aan ula jeeda wax badan inuu la socdo uu fahansan yahay saaka dunida saaka waxaa ka kala soo waxaa markaasi taagan imikan la hadalhayo dhammaan waxaa usul soo waxaa keenay waxaa sahlay telefoonkaasi quruxda badan uu watay u sahlay star tree tree four hash xidig saddex saddex afar afar afar gees dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal iminka barnaamijka dib aan ugu soo noqono waa barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska dhegeystayaal khamiis waliba halkan si toos ah saaxiibada iga dhegeystaan Ah, mushkiladda iyo weliba muranka soo dhexgala qoysaska ayaan markaasi saaka diirada ku saaraynay dhegeystayaal waa mushkiladii weliba murankaa soo dhexgala qoysaska laakiin runta waxaa markaasi tahay in ay markaasi lamaanayaashu ay markaasi dareeraan dabcan dareen fara badan dhinaco kala duwan markay imaato mushkiladda iyo buuqa waxyaala fara badan laga dhexli kara dhegaystayaal waatan markaasi saaka aan doonayna in aan markaasi ku gorfeyno sidoo kale barnaamijka kaga hadalno haddiiba markaasi dareenkaasi ay taagan tahay muranka iyo weliba isfahandarada waxaa keenaya muranka intii weliba khilaafaadka inta badan waxaa dhibaato markaasi ay ka taagantahay qoysaska mar weliba inkastoo mararka qaarkood ay ku dhahayaan laba qof dabcan laba qof oo guri wada jooga mise laba qof oo wada joogaan marnaba heshiis marna dabcan heshiis ma aha wax dabcan heshiisna ma ahan dagaalna kama dhexeeyo dabcan wax howla aan markaasi mararka qaar ay sheegaan laakiin taasina horta maxaa keenaya waa muran markaasi in badan qoysaska qaar ku burbura iminkan qaar qaarkood markaasi qaylada muranka guriga iskaga jira u dulqaata laakiin marka hore maxaa keenaya dhegeystayaal haddaba waa arrin markaas in badan dhacdo weliba ay markaasi dumarka inta badan ay la kulmaan markay dhammaato bilaha markaasi koowaad ee arooska mise maalmaha ama sanadaha inta yar oo kooban ama saddexda sano afarta sano inkastoo laakiin haddana dulqaad ay ku xiran tahay caadi ahaanba waxaa markaasi in badan khubrada markaasi cilmiga bulshada ay sheegayaan in markaasi qaraarada jaceylka ama waxaa loo yaqaano google dhegeystayaal laaf ama sidoo kale dhegeystayaal qofku fahmi karo waa xintaabka labada qof ee markaasi reebi kara kana bixi karin shakhsiga kale taasi ayaa markaasi mas-uul qofka ka noqonaya ma aha waxa lagu salayn karo bilo sanada dhegeystayaal inkastoo laakiin khubarada markaasi tilmaamayaan in muranka mar qaar uu imaan karo sax laakiin aysan noqon karin mid joogta laakiin taasi waxay markaasi dhibaatadan u keenaysaa qaab maskixiyan ah laakiin haddana looga baahan yahay in khubarada sida ay tilmaamayaan in mar weliba ay kala kulmaan ragga waa sida markaas la sheegaya dhegeystayaal waa inta badan dumarka dabcan waxay dumarka ayaa markaas la kulmaan dhammaantood bisha bilaha ama sanadaha markaasi oo caadiba khubarada waxay tilmaamayaan sheegayaan in dabcan ay tahay qof haysta iyo weliba dabcan way kala tahay qof markaasi galgaceel tahay iyo weliba qof haysta muran iyo jeceel laabtiisa qofka dabcan ma xaslayso oo waxay noqonaysaa mid markaasi dansan oo marar badan awood badan markaasi maskaxda saarayo taasoo ka keeni karto in qofka uu culaysayo mararka qaar waxaad arkaysaa gabar dabcan in muddo a aroos ku jirto in muddo a marka dabcan aqal gashay ama bilooyin aqal gashay arkaysa sanado kadib amase sanad gabadhaasi ayadoo markaasi sanad u dhammaanin arkaysa gabadha baaba'day gabadha arkaysa isku fartay gabadha arkaysa isla sheekaysanaysa dabcan waxaa laga yaabaa wixii ay markaasi rajeynaysay mise waxay raadinaysay insan ay kala kulmin guriga waa dhibaatada markaasi dabcan uu qofka waxaa loo yaqaano filasho aan maangal ahayn dabcan waxa maangal ahayn dhegeystayaal haddii qofka ula kulmo waa dhibaatada uhu u weyn oo markaas nafsadiisa ay xamidi karin ayna sidoo kale qaadi karin waa dhibaatada qofka markaas culays ku keeni karo waa gabadha markaas ay xamili karin kuna qaadan karto in qofka markaas mashquul maskaxda iskaga furto ilaa markay heer dambe ay gabadha markaas ka gaarto inaysan caruurta xitaa marka qaar ay usidhan qaar ayaa hadda markaa muscab uu la sheegayaa in markay bilahii hore ee isku buuqaan isku qayliyaan markay cunug u dhasho mise xaamilo u qaado waxay markaas heer ku gaaraysa in marka laysan cunug u dhigin ilaa ninka iska dejinayo waa heer waxay marka qaar ku leeyihiin intu ilmaha isan ugu sii badininba kan waa han in cunugan keli ku ekaado dabcan ula jeedo in daawooyinka dhalmada ay markaas joojiya inay qaadanaan qaarkood waa tusaale ilan taasi waxaa keenaya haddaba taasi waa waxyaalaha ficilka ah waxyaalaha markaasi qofka maskaxdiisa ka fogaan karo waa qofka maskaxdiisa wax culeys ku keeni karo oo laga yaaba ragga inta badan aysan fahmi karin ogsoonow laakiin sida markaa ma aha qofka keliya laguma xirayo dumarka muscabo laakiin ogsoonow ragga sidoo kale ayagana qayb ama dowri bay ka yihiin in dhibaatada culaysyada faraha badan ay ku imaanayaan dumarka in ayaga kaalin weyn ka qaataan laakiin sida marka hore labada qof isku fahmi karaan labada qof iskula jahan qaadi karaan ayaga markaas u taalla haddii ay dejisanayaan hadday markaasi xeendaab u taalo qofka qof kale uusan soo gudbi karin inkastoo laakiin lagu leeyahay qof walba meeshiisa ku ekaado waxaa leeyahay gabadho siday tahay ayadoo ku qaabil weli dabcan waxaa arkaysaa nin raga ku leeyahay markii dabcan qof guursan waxaa leeyahay dabcan had weliba hadda midda hadda taagan muscab jirto waxaa laleeyahay qofka qofka siduu yahay dumarka ku qaabil gabadha siday tahay ku qaabil ay laleeyahay siday ku qaabilaysaa sida ay tahay ku qaabil dulqaadkeeda haddaa rabto inuu qallafan yahay ku qaabil hadday dabeecad xun tahay ku qaabil hadday camal qabin ku qaabil hadday wax kara ku qaabil hadday qof buuqbad ku qaabil dabcan qaabilitaankaas mararka qaar waxay kuu sahlaysaa mid adiga ku furi karto dariiqo ama wadda saxa kuu furi karto oo qofkii in badan aad ogaan karto laakiin adigana gabar waa ilaa markaas ninkana gabadhan ay ogaataa waxaan adiga qaabil ninkaada aad ku qaabili karto laakiin marar qaar waxaa arkaysaa in ayaga xitaa markaas ay soo gudbayaan dumarka dhinac kale usoo gudbayaan ama dhinac kale ay dhibaato kale xitaa u keenayaan marar qaarka waa culeysyada markaa keeni kara dhegeystayaal muscab hadda qodobka isweydiinayo hadda dhegeystayaasha aad u rabaan inay fahmaan waxyaalaha filashada aan maangalka ahayn ama sidoo kale maskaxda galka ahayn oo qofka uu in badan filinayo marka hadda tusaale oo kale reerka ama qof guri uu as-aasay mise gabar in badan ku taamaysa mise nin uu ku- uu ku taamayo in aqal uu samayso waxaa marka hore huraadinaya wuxuu leeyahay dabcan iminka nolol iyo galgaceel xoogan baa ku bilaabanaysa reerka markaas as-aasto raa waa sax laakiin maalmaha bilaha kadib waxaa markaas dhacaya in ama saddex bilood markaad dhamaysato gabadhii markaas is wada joogtaan mise wada joogtaan waxaa arkaysa in haddana buuq uu ku bilaabanayo mise waxaa arkaysa in la kala jeesanayo mise waxaa arkaysa in markaas laisku faraxsanayn waxaa arkaysa in laisku dulqaadanaynin waa tan markaas keenayso fikradaha qaldan in durbo ay markaas qof qof kale ay u imaataa waxaa arkaysaa in nolosha markaasi waxay filanayeen nooc kale inay tahay waa qaabka nidaamka hadda loo leeyahay in marka hore ay soo daraasaynin ama sidoo kale aysan soo fahmin qoyska waa qoyska qoyska waa qoyska loo baahan yahay hadda la wadi karo qoyska gabadha uu ka wadi karo waa qoyska dabcan labada qof laiskaaga baahan yahay si hadhow markaas asan uga shalayn si hadhow aad xanuun uu kugu furan si hadhow aad uga shalayn aad dhihin maxaa aniga waxaan ii geli faraha waxaan sidan uma malaynayn sidan ma aha qaar waxaa dabcan kuleeyihiin sidan filanayay ma helin oo sida aan rabin may noqonin waa tan hadda keenayso marka waxaa lagu leeyahay qofka in marka hore daraasaad uu soo sameeyo qofka marka hore inuu ogaado dad xeeldheerayaan inuu la kaashado dad wax soo arkay inuu la fariisto dabcan hadda muscab guur aan soo mar haddaan la fariista ka waran aan ku dhaha muscab ka waran ii sheekeyso dabcan wuxuu kuu sheegay ma lahan laakiin hadda markaas dad xeeldheerayaal ah dad wax soo arkay ama gabar wax soo aragtay ama rag markaas macquul gal ah intaad la fariisato dabcan weydi muxuu yahay guurkan loo baahan yahay maxay tahay waxaan markaas reerka marka faraha lala galo markii dibadda laga jiro mise gudaha la galo maxay ku kala duwan yihiin dabcan dad badan ba hadda ka sheekeyn karaan mustacab oo arrintan soo arkeen oo fahmi karaan waxay tahay guurka markuu qofka uu samaysanayo iyo waxa markii ee la galo lugta ula galo ay markaas eh, haddana isqaban karin waa culaysada haddii qayle ay sii jirto ama qayle qof kale uu ku keeno mase buuq uu ku keeno uma dulqaaran uma dulqaadan karo qofkan kale oo dabcan muu filanaynin buuqaasi qayladaasi iyo dulqaadkaas inkastoo hadan dadkaasan isku mid ahayn dad qaar waxaa jira sidii ilaahay u uumay oo marka iska dad- iska degan oo dulqaad yar oo haddana qa- qayli badnayn oo laakiin sidaa iska ah laakiin dad waxaa jira haddana buuq badan laakiin haddii qofkii uu buuq kugu noqdo ka waran haddii ay qaylo kugu dabcan ay kugu ay qaylo badse ka waran adigana sidii aad tahay waa dabcan waxaa lagaaga baahan yahay qofka uu doonayo inuu asaga fahmo oo qofka uu noqon karo ee dhegaystayaal ama uu fahmi karo maxaa tahay aniga fahmi karaa maxaa aniga qoyska garan karaa muxuu aniga liiga baahan yahay maxaa liiga baahneen sidee haddii ay imaato qayli buuq dagaal ama laisfahmi waayo maxaan ku xallin karaa jawaabo rasmiga in qofka helo laakiin adigoo aqoonin baa guriga gashay adigoo aqoonin baa gabar la heshiisay adigoo aqoonin baa shukaansala samaysay hasaabo la gashay kadib waad guursatay haddaba gabadh waxay ku leedahay maxay masadan bay ahayd masadan buu ahaa dabcan waxaa laga yaaba marka inaad gabar kale aad la raadsato mise gabar carmal ah mise gabar garoob ah mise gabar aad guriga guur arkin inaad markaas alag- sheeg- guurkaada uga sheekayso mise gabar kaloo adiga inkastoo dumarka haddana san isku wanaagsaneyn ayaa laga yaaba inay ka- ka- aad oga sheekayso haddana laga yaaba inay taqal kaa ridaan mise meel xun ay kaa ridaan marka waa nidaamka hadda laleeyahay waa xog markaas laga doonayo qofka inuu sii ogaado sii daraaseeyo oo ogaado nin asagoo muxaba fahansan wax garad ah in markaas cagta uu geliyo guriga laakiin haddii taasi aysan ahayn waa dhibaatada culaysada qofka wuxuu filanaynin ayuu markaasi kala kulmaya oo noqon karta in marka hore laisfahmi waayo in marka hore lakala cararo in marka hore dabcan dulqaad laisku yeelan waayo in markaas laiskuura laisfiiriyo in marka maxaa ii fiirinaysaa iyo sidan iyo sidan laba qof waxaa arkaysa guur wada joogo haddana kulada maxaasaa igu fiirinaysaa waa reerkiisa waa qoyskiisa waxay le- waxaan leeyahay waxaa qabatay maaweysa laga yaaba inuu asagana leeyahay laakiin waxau leeyahay marka hore wax dhaxlayso ama aad fahmayso in sidoo kale ay tahay gabadha waxay tahay waxaa lagaa doonaya in marka hore aad sawirato guriga adigoo taagan markaad banaanka ka joogto sawiro maxaa kala kulmi kartaa maxaa maxaa dabcan sixi kartaa maxaa sahli kartaa maxaana fududayn kartaa waa arrimaha markaas qofka uu doonayo in ay- ay dabcan agtiisa aysan ka fogaanin oo dad dab- hadhow mar- dad san- dad kale uusan uga baahanin asagoo xogtii dhammaystiran haysto iyo wax walba wax walba hagaajin karaa haddaba waa sida fiican in ninka iyo weliba eh, gabadhuba ay markaas xisaabtamaan ee jaceylka ay sidoo kale mideeyaan una sheegaan shayga saxda ah ay markaas qoysku ku wadi karaan iyadoo marka haddii isla fahmi waayaan in ayaga markaas isla saxaan isla jaangoon karaan isla eh, xaqiijin karaan qaabka ugu habboon oo dhibaatada kala duwanaanshuhu maskaxda ay sh- ay shaqsiga labada qof ama labada qofba eh, qofna uu shaki kale usan u gelinin qofka kale wuxu uu qabo ama qof kale wuxuu ka fiirinayo maskaxdiisa dad qaar waxaa jira masare qaar waxaa jiraan gabdhaha maskaxdooda akhrisanaya inkastoo laakiin mararka qaar lagu tilmaamo in dumarkii ayaga kaga firfircoon yihiin markii wax akhriso- wa- ah, qofka la akhrisanayo miska maskaxda la akhrisanayo in dumarkii aad uga firfircoon yihiin ragga dabcan way kala garanaysaa ninkeeda maanta gabadha markuu ka baxo markuu usoo noqonayo iyo muudkiisa ama siduu qofka yahay dareenkiisa maskaxdiisa markuu guriga fariisanayo markuu qaabka meeshuu fariisanayo meeshuu fariisan jira wuxuu cab jira wuxuu diidayo wuxuu cunayo waxaa laga yaabaa gabar inay kala garan karto way akhrisan kartaa ayadoo markaasi waxba aan weydin laakiin ninka waxaa laga yaabaa inuu marka hore weydiyo hadalla ama su-aalo weydiyo inkastoo aydan leeyahay wax walba hadday dhacda laga yaaba inay ku adkaato inay weydiiso waa tan laga leeyahay marka waa inay isla been dabcan isla meel dhigaan haddii ay ku adka ay ku adkaato in qoyskii marka hore ay fahmi waayaan hadday tahay bishii koowaad oo malabka laga soo baxay arooskii hadday tahay in bilo saddex bilood ama afar bilood ama sanad hadday tahay iyo hadday tahay laba sana ama saddex sanaba guurka horta saa kuma xir labada qof sida qaar la sheegay culimada cilmi nafsiga iyo sidoo kale culimada scienska iyo culimada muslimiinta muscabow waxay sheegayaan toddoba sana qofka inay markaas ku qaadanayso inay isfahmaan laakiin anaga waxaan u qaadanaa qof laba qof markay isguursadaan in durbe isfahmayaan maya toddoba sano qofka markuu qaato ninka uu qaatay gabadhana ay qaatay isla qaataan ilaahuma toddoba cunug ama sideed cunug dhalaan ayagoo u taalla shan cunug may dhalaan ayagoo u taalla markaas ay noloshooda kow u bilaabanaysaa oo isfahmayaan o arkaysaa dabcan inay isku dulqaadanayaan iskuna samrayaan laakiin inta ka hore aad bay u adkaanaysaa laba cunugaa la arkaya laba cunug baa u dhashay maxaa isku fahmi la-adin maya ilmaha kuma xirno laakiin waxay ku xiran tahay labada qof maskaxdooda siday ka go-an tahay qofkan ma rabtaa inaad fahamto qaabkay u fahmi kartaa ilaa waa xaaskaada ilaa ma marwadaadawa ilaa waa gabar guriga ku joogto adaa lagaa doonaya inaad fahanto wax walba oo u dulqaadan kartaa dabcan waxaada kugu quudinaysaa waase marka qaar waxay dhahan waxaada ayay kugu quudinaysaa haa laakiin muscab waxyar baan dabcan dhegeystayaasha u sheegaya gabadha waxaa leeyahay wax baad siinaysaa laakiin aday kugu soo celinaysaa oo tusaalean usoo qaadanno waxaa keenaysaa qudaar qudaartaasi cuntay kaaga hagaajinaysaa mise suuge ama marqay kaaga hagaajinaysaa waxaa leeyahay qofka dumarka waxaa siinaysaa wax baad siinaysaa wixii aad siisana ilme ayay kugu bedelaysaa dabcan waa fahmi kartaa ilmaha helaysaa ilmahaasi ayay kugu bedel haddana way kuu xanaanaynaysaa haddana way kugu garab gelaysaa oo kugu dhisaysaa waxaa leeyahay waa ka xanaajisay ama waa ka dharfisay waxay kugu bedeli ma lahan waxay keli kugu bedelayso wixii adiga aad filinaysa kuma bedelayso dabcan tusaale wax ay soo qabaa dhahday wixii bay kuu soo qabatay wax wanaagsan sidaan hadda aan soo sheegnay khudaar baad keentay lacag baad siisa wax kusoo qabo wixii inta lacagta noo keeda way keedisay adaa dib kugu soo noqonaysaa intan waxaas waa wixii dabcan iniga guriga aad u imaateen baad samayseen ilmiyaa ka soo baxeen ilmihii haddana inigaas ku kaalmaynaysaan ilmihii haddana waa dabcan waa mid iniga ni anfacayo laakiin waxaa la qalbigeeda jibisay ama niye xun ama waa niya jibisay ama gabadhii maskaxda kaga ciyaartay mise waa isku furtay adiga laakiin inkastoo marka qaar ragga waxay samaynayaan mararka qaarkood aysan ogeen waxaa leeyahay qaar ayaa dabcan ku talagal u sameeyaan qaarna ku talagal uma sameeyaan oo qaafil ayay ku sameeyaan marka waxaa laleeyahay horta adiga fahan markii aad qalbi jibiso maxaad ka dhaxlaysaa oo kala kulmaysaa bar ragga markaas qalbijiyo dumarkeeda mase dumarka la qalbijibiyey ayaa garan karaan arjawaabaha markaas usoo bixi karaa bal adiga nin aan u fiicneed bal ka waran wax walba u samayn jirtay u qaban jirtay haddii markaas wax yar aad dabcan ku dareensay mise waxa aad aad u dhibsato maxaad dareemaysaa maxay falcelintaada noqon karaytaa dumarka la taala taas raggana muxuu dareemayaa markii wixii loo sameynayay loo qabanayay lagu dabcan lagu soo dhabeynay lagu marxabeynay dabcan kalgaceyl maxabo looga raadinayay markuu waayo asagana muxuu dareemayaa bal marka hore dabcan waa dareemi kartaa maalin baa nin ii sheekeynaya muscab wuxuu sheegay in gabadhii dabcan wiil dhalinyaro wa gabadhii ayaa walac u noqotay gabadhii u fahmi waaye marka gabadhii wuxuu arkay xanaaqsan gabadhoo iskurkuurayso gabadhoo jiifka kasoo kacaynin ilaa waa dhalinyaro ilaa ma fahamsano markaas gabadh reerka ugu horeeyo oo ilmaha gabadhan ilma qaadaysa gabadhan ayadan isma dareensano dabcan gabadhi wuxuu arkay aada isku jijibinayso xanaaqsan buuqsan markaasu reerkii ula hadlay gabadha wuxuu dhahay maalmahan afkeed waan fahmi la ah gabadha marka waxaa lagu dhahay hooyadii buu la hadlay gabadha bal la soo hadal gabadhii baa hooyada la soo hadashay maxaa jira waa xanjisanahay sidan wiilkii la soo shacay ku dhahday gabadha dhakhtar bal gee bal xaaladday la soco dhakhtarkiibu gabadhi waa laqaa dhakhtar algeeyey gabadhi waxa lagu sheegay wallac inay saddex bilood ay tahay kadib uu soo noqday gabadhii wuxuu arkay weli haddana sii xanaaqsan asaga ma dareemin ma fahmin waana dhalinyara marka waxaa keenayaa gabadhi markii haddana xanaaqi ay sii wado gabadha ka cilaadahay ama jiifka mar walba ula hadlayo subax walba la hadlayo maanta ba dee ul buu soo qaatay ama garuunsi la sheegayo wuu jijibiyey gabadhii wuu dilay markuu dilay maxaa dhacay gabadha dee way soo carartay qoyskooda baa imaatay qoyskii baa ku laabatay gabadhii war xalle gabadhii waxaa sidan dhib baa u geysatay dee waa inaad soo xanaanaysaa dabcan haddee fahman ninkan hadduu ogaan lahaa bal macnaha gabadha ay ku fadhido ama uu ogaan lahaa gabadhan xamliga ah hadda uurka qaadanayso uurgelayso culeysyada ilmaha ku beer ilmaha ku beermayo ilmaha dabcan hooyada marka ku beermayo dabcan muud kale la soo baxaysaa nooc kale noqonaysaa isbedelaysaa sidii hore ma ah hooyadii aa aqaantay ma ah shalay hooyo kale noqonaysaa hooyo culeys badan la kulmaysa noqonaysaa hooyo aan isdabari karin noqonaysaa hooyo iminkan waxaa la doonaya qofka ninka asaga in agtiisa ay joogto inuu fahmo oo markaasi garab siiyo fahmo oo markaasi dabcan uu xanaaneeye looga baahan yahay laakiin dhalinyaradii ninka dhalinyaro u ahaa muu fahmin waxaana keentay marka inuu qofkan u maleeyaba inay iska yeelayeelayso marka waa fahamdarada mararka qaar raggooda ama ragga aan laga arko inaysan fahmin mararka qaar haddaba laakiin intay taasi muscabo ee dhicinba badi waxaa markaas si degan markaas wax loogu xaliyaa ama loogu xalin karaa muscabow in midkooda uu xal markaas u horeeyo haddii markaas fursadan ay weydo ama gabadha ay weyso haddii ay kugu adkaato in ninka xal aad ka weyso isku day adiga in markaas dib aad ugu laaban karto isku day in markaas buuqa iyo qaylida iyo sida aad filinaysay haddii aad weysay waa in markaas si kale aad samaysaa adigoo ninkaada wax badan ka raadsan karto ka faa'iidaysan karto dabcan haddii aad sidaa raadinaysay oo laga yaabaa inaad markaas kalgaceyl aba agdhawaasho ama sidoo kale wada sheekaysi iyo weliba iska agdhawaasho aad u dhow in dabcan aad ka weysay dabcan adigaa markaas lagaaga baahan yahay inaa markaas aad ka agdhawaato bal neeftiisa mararka qaar aad qaadato oad ku tiraado neeftaada marka saaka bal ugu soo neefso neeftaada u baahanaya mararka dabcan wixii loo jeedo fahmaya isagoo dabcan isagoo aan marnaba mar marnaha gelinin buuqi qaylin marnaha gelinin dagaal ha gelinin digin aarho si degan adigoo dabcan arrintaada iyo waxyaalo fara badan u fahmi karo ayaa lagaa doonayaa xilliga xiriirkaada galgaceel ayaa markaas lagaa doonaya in aad kow u as-aasto oo galgaceel iyo qoys markaasi wada dhisan aad wada samaysataan kadibna marka dambe isaga ku fahmi doonaa haddii uu asaga marka hore ku fahmi waayo laakiin inta badan waxaa laga doonaya ragga inay fahmaan xaasaskooda inay fahmaan qoyska guriga u jooga inay fahmaan muhiimadda danta ee guriga loo keenay iyo weliba insan gabadha halka t v aysan u imanin inay cunto kariso kelima ah laakiin in mararka qaar la wada sheekaysto iyo weliba gabadha waxay in badan markay banaanka dibad joogta ay ahayd markay gudaha soo gashana inay fahanto wixii guriga usoo gashay iyo macaanka guriga usoo gashay iyo qoyska guriga macaankiisa usoo gashay waa in mararka qaar ay fahmaan waana tan laga doonayo waa in markaas kala shakiga iyo weliba kala hadalhaynta iyo isfiirashada mararka qaar aan wanaagsaneyn oo indhaha laisku gubayo mararka qaar way dhacaan waa in qofka qofka kale uu ka fogaadaa si qofkan asaga qalbigiisa dhaabacsan u gelin xanuun aad xanuun a sidoo kale aad ugu keenin inaa sidoo kale qofka dumarka inta badan laga doonayo qofka inuu fah caadi ma aha siday markaas khubarada cilmiga bulshada sheegayaan in markaas loo baahan qofka haysta galgaceel laabtiisa uu markaas qof laabtiisa damin karo dabcan xanuuno fara badan weliba qayli fara badan iyo dhibaato fara badan adigoo galgaceel haysato dabcan xanuunadaas oo kale iminka mar kale kumama dhacayso haddii mar galgaceel haysto in mararka badan ay awood badiyaan maskaxda qayli buuq fara badan waxaas waa laga fiican yahay in aad gaarto dhegeystayaal marka waa sheega koowaad waxaan leenahay filasho aan maangal ahayn ama qofku wuxuu markaasi filasho ama uu filanaye kadibna markuu guriga tago uu waayo waa tan ugu hore oo markaasi keenta fahandarada ay labada qof ay kala kulmaan haddii gabadha mar badan ay dhihi jirta aniga saan baan ahaa gaari baan ahaa sidan wax walba u qaban haddii ninka ka waran uu la kulmo gabadhii waxba aan qabanaynin gabadha oo sida mar waliba sheeganayso xanuun sheeganayso ayadoo meel laga hayin ayadoo dhibaato sheeganayso meel aan laga hayin waa dhibkeeda wuxuu filinaye dabcan wuxuu la kulmay wixii aysan ahayn wuxuu filinaya oo wanaag ahaa dabcan laga yaabaa sida hadda yuusuf oo kale saaka markuu soo baxay guriga meel buu socliya maqaaxida aan sii maro aan sii quracdo shaqo aan sii tago halkaas shaqada aan kasii tago aan ka soo baxo haddana meel kale aan kasii qadayo laakiin hadda waxaa niyada ku jirtaa yuusuf tusaale yuusuf waxaa niyada ku jirtaa markaad guursato dabcan reer baad yeelanaysaa cunto salaada gabadha agteeda kasoo kacaysaa waa dabcan cuntadaada waxoo dhan diyaar fresha waa kasoo baxaysa laakiin wixii hadda aan maskaxda ku haysto haddii ha markaan tagay ka war aan waay waa niyajab kale soo maahan lakiin niyajabkaasaa laga doonayaa in qofka markaasi si nidaamsan si xal ah labada qof ay ku kala saaraan laguna badbaadiyo labada qof ay isku badbaadiyaan dhegeystayaal bal aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysoona shirkadda isgaarsiinta airtel ee markaas ku keentay adeega xawliga dheeriya foji airtel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada foji oo aad ka helaysa ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinaya adeegan dhegeyso mid fudud si wanaagsan qofku u isticmaali kara dhegeys ma la socota in airtel uu yahay mid awoodi karta oo aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir qadka airtel adigoo qaraa xidig saddex saddex afar afar gees haddaad markaas muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka ma aha mid markaasi kaago mise kaa istaaga haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhiwaayo waay maba mid markaas uleysa dhegeyso maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee teleteglanta kugu dhawa ee telesoona qabsa lafta ee telefoji adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees waxaanaba intaasi ku siree dhegeysa inaad markaasi aad ka faa'iidaysan karto aadna kuna noqon karayso adeegyada markaasi shirkadda isgaarsiinta airtel ay bixiso oo si bilaash lacag aad ugu diri karto meesha meesha doontaba dhegeystayaal waxaadna sidoo kale aad u diri karta shirkadaha kale isgaarsiinta marka maxaa sugaysa iminkan simkaarkaaga airtel shirkadaha kale sidoo kale waa ku adeegan karaysaa adigoo markaasi dabcan adeegsanaya simkaarka airtel dhegeysta haddii dukaamada waaweyn subermarketyada waaweyn iyo weliba dukaamada markaas adeegyada jumliga ama jumlada markaas bixiya internetka telefoji wuxuu kaa caawinaya inaad markaas daawato waxyaalo fara badan sida markaas inaad daawato xirfadaha ka barato wax badan in badan aad raadinaysay taamaysay inaad markaas ka barato dhegeysa waxaad ku saleysaa shirkadda isgaarsiinta safaricom shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeystayaal haddaba dhegeysta koorma si wanaagsan aad uga faa'iideysan karaysaa waa sidee haddaba dhegeysta koorma si wanaagsan aad uga faa'iideysan karaysaa adeegan foji waa markaad leedahay telefoonka casriga maanta soo iibso telefoonka smartphone helqadka wanaagsan airtel dhegeyste adigoo maraya ama ka faa'iideysan kara xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash ku biir airtel dhegeystayaal dhammaantiin eh, subax wanaagsan ayaan leeyahay saaxiibada hagaaga dhegeysta idaacadda star fm cunto gobolka waqooyi iyo kuma sintiina socodka dhegeysta idaacadda star fm cunto gobolka waqooyi intaa mustaab dhegeysta mikrofoonkan ku wareejinaan soo qabta mid kamid adeega qaybta ku- barnaamijka ah xamdina way mahadsan tahay dhegeysta warkay inoo akrinaysay Eh, shirkadda isgaarsiinta safaricom iyo mar waliba macaamiisha waxay u haysaa adeegyo wanaagsa- eh, wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri ah oo ay ku iibsan karaan labaatan shil maalin waliba safaricom waxay haatan doonayaan in macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka iyo waxbarashada wax la midka ah waxaa haddaba dhegeystaad iibsan karaysaa telefoonka cusub ee new neon raybro waxaadna ku iibsan kartaa labaatan shil maalin waliba fursadan keliga waxaa kaga faa'iideysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muji telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabaam ee tooshalaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha yahay ama iyo macaamiisha waa dabcan waa macamiilka waana marka macamiilka telefoon la-aanta ah dhegeystayaal kaga fahm oo qaadan karo 2G 3G 4G adeegan adeegan waxaa la dhaha lipa mdogo mdogo micnaheedu markaas ay tahay in tartiib tartiib markaas qofku iskaga bixin kara dhegeystayaal tusaale dhegeysta markaad hayso telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad kaga fadhiisan kartaa waxyaalo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha google waxaa sidoo kale kaga baari kartaa wax badan markaas in badan waa wax badan oo in badan kaa maqnaa oo aad raadinaysay inaad markaas erayo qaar xitaa aad ka baarato si aad markaas fasiraadkeeda aad u hesho waxaa sidoo kale qofku uu ka baari karaa tilmaamaha qariirada google maapka dhegeystayaal sidoo kale sawiro iyo qurux badan ayuu ka qaadan karaa dhegeystayaal waxaan markaas aragnay dad fara badan oo ka faa'iideeyey shirkadaas gaarsiinta safaricom weliba telefoonkaas new new raybro aragnay gabdho badan gabdha ayagana markaas isqurxinta cilaan saarka iyo iyo weliba gabdha markaas ka bartay culin karista inaga markaas qayb ay ka yihiin dhegeysta fursadaha shirkadda ay bixinayso macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inuu qalmaan telefoonka new new raybro in kale fursadan lipa mudhoogo mudhooga tani waxay markaas micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iideysan doonto wejiga hore fursada lipa mudhoogo mudhoogo si aad u fiiriso qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhoogo mudhoogo haddii aad u qaranto waxaad he- helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhow safaricom markaad lacagta hesho waana in sida markaas ugu dhaqsiya badan halkaas aad ku aadaa kadib waxaad bixinaysaa shan boqol horumaris halka baaqi ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad markaas kuu siinaysa in si tartiib tartiiba markaas kaga bixiso haddii aad fursad markaas haysanin inaad hesho waana sin- waana in micnaheedu markaas ay tahay inaad haysato telefoon casri ah Waan si- waxaana dadka diiradda la saara dadkaan haysan telefoonka casriga ee dhegeystayaal ee la doonayo in hadda markaas ay ka faa'iideystaan xidig shan afar afar afar gees star five four four hash dhegeystayaal aan dib ugu soo noqona dhegeystayaal barnaamijkeedu saaka diiradda ku saarayna kaga hadlayno ee culeysada iyo weliba isfahan darada markaas mararka qaar soo kala dhexgalo lamaanayaasha ee guryaha markaas hadday ku cusub yihiin iyo haddii markaas in badan wada joogeen kama hadla dadka shanta sano tobanka sano kadib waxaa joogeen laakiin laga hadlaya dadka sanadaha hore afarta sana u hore dhegeystayaal bal culeysada iyo dhibaatada marka hore ee la kulmaan dhegeystayaal waxay filanayeen raalli ahaada waxay filanayeen ama waxay fil- qofka marka hore uu filanayay dabcan ma helaa markuu guriga tago maxaana keenaa maxaana sababaya dhegeysta culeysyada markaasi marka hore ay ka dhaxlaan labada qof ee lamaanayaasha guriga markaas way joogaan hadday ninka tahay iyo hadday markaasi gabla tahay dhegeystayaal oo qof walba siduu rabay mahaba helo maxaa keenaya maxaana sababaya dhegeystayaal waa culeysada markaas saaka aan tilmaamayno iyo weliba isfahandarada oo marka marka horeba laba qof la leeyahay marka hore ma soo daraasaynin oo muu soo fahmin waxay tahay nolosha guurka markii guriga la wada tegay iyo weliba sidai xal loogu raadin lahaa sida labada qof isku fahmi lahaa siday iskugu dulqaadan lahayn siday iskugu naxariisan lahaayeen ay markaasi qayb ka tahay dhegeysa saaka tilmaamaha markaasi aan tul- aan tilmaamayno waxaanan sheegaynaa filasho aan maangal ahayn dabcan waa waxyaalaha markaas qofka uu filanayay dabcan marka hore ma helaan maxaana keenaya dabcan ma tababar la-aan ayaa markaas dhalinyarada haysa inta badan markay guryaha markaas galaan oo aysan la kul- ee markaa qoysaska ay samaysan ay yegle- ay- ay yegle- ay yegleylayaan qoysaska ma bas- taageero dhanka qoysaska maysan ka helin in ay wax badan ka fahmaan weliba dadka waayo araga ah waxgaradka ee qoysaska markaasi ku saabsan qodobada kale muscab ayaan u dhaafaya dhegeystayaal kadibna aan isku soo laaban doonaa dhegeystayaasha qaadka telefoonada siin doonaa dhegeystayaal muscab soo dhowow subax wanaagsan aad baa mahadsan tahay eh, yuusuf dabcan dhegeystayaashu mahadsanyihin iyaguna qodobada aad ka dhawaajisay qodobo aad iyo aad u xiiso badan laakiinse yuusufow en, arrinta filinshada aan maangalka ahayn waxaa eh, tusaale aan kugu siinayaa qofka ardayga ah marka tus- eh, weliba inta badan waxay dhacdaa high school marka la yimaado ardayga markuu fooman yahay ya adiga xitaa markaa fooman soo ahayd yuusufow waxaa laga yaaba waxyaaba aad filinaysa waxaa ka mid ahaa waxaa is lahayd waxaan doonaya inaan noqdo eh, dhakhtar qalin waxaan doonaya inaan noqdo pilot waxaan doonayaa inaan noqdo engineer waxyaaba la mid ah laakiin filashadii fooman marka ahayd foom two markaa imaata waa isdhimaysaa wixii wax ka hooseeya ayaa noqonaysaa haddii aad dadaali weyso maanta sababto a qof dadaalaya ma- haddii aad noqon weyso ilan graadkii ayaa ku xiran inaa- intaasii noqoto haddana fasalka saddexaad ee aad tegaysaa form three filashadii form two hoos bay u dhacaysaa.
hoos bay usii dhacaysaa form four markaad tagta gacanta taaganaysaa yani Dee marka qofka marka wuxuu leeyahay wuxuu kuwa soo baxa noqon wixii maya kuu soo baxaya noqonaya aad iyo aad guur hadda arrintan aan ka hadlayna filashada aan macquulka ahayn Mhm.
taas ay u egtahay yusufow Aad marka iyo- uu waree banaanka la joogo Mhm.
waxaas leedahay wax walba way hagaagayaan aad iyo aad arooska ayaa la imaanaya Aha.
weli waxaa laga yaabaa meeshii aad joogto laakiin inaad kasoo hortagto bilihii Aad ugu iyo- hore Mhm.
hal sanad markii la joogo bilihii hore inta meeshaad joogto haddana ma joogi doontid aad iyo aad waxbaa isbedelaya Mhm.
laba sano saddex siday usii soconaysaa Sax.
laakiin adigu mar walba inaad kaa dhadhacsan laakiin qofka marka hore suma haboono in asaga hal qowl u lahaado meeshiisa u kala taagnaado weliba dadka qoysaska waxaa leeyahay in marnaba inuu is qofka shakhsiga isbedela ma aha Yusuf- ilaa haddii qofku isbedelo waxyaala fara badan baa isbedelayaan gurigaas dhan baa isbedelaya Aad haddii iyo aad.
gabadha isbedesho gurigaas dhan baa isbedelaya Wuu haddii isbedelaya.
ninka uu isbedelo gabadhii baa isbedelaysa gurigan uu isbedelaya Hagaag.
laakiin haddii waxaa leeyahay dhegeyso mascabo waxaa leeyahay haddii gabadh isbedesho waxaa isbedelaya guriga Mhm.
iyo ninka sax
aad fahmaysa soo maaha aad iyo aad Ha, laakiin haddii ninka uu isbedelo waxaa isbedelaya guriga
Een, yuusuf laakiinse arrinta hal dhinac ayay ka imaanaysaa Aha.
haddii ay noqon lahayd in hal qof uu isbedelo Mhm.
oo hal qofna uu isbedelin waxaa laga hadlayo waa labada qofood dabcan hadda laba qofa laga hadlaya Labada labada, qof- qofna midkooda bedelaa qof kale.
labada labada qofood iyagu isku maskax maahan Mhm.
isku fakarna maahan Mhm.
isku dhaqanna ma noqonayaan aad iyo marka way noqonaysaa laazim inuu qof bedelmo Mhm.
oo lama reebi karo laakiin haddana muhiimaddu waxaa waaye qofkii kale ayaa muhiim ah laakiin inta muhiimadda la gaarin mascab waxaa leeyahay qofka horta marka hore waxaa laga doonaya inuu soo daraaseeyo inuu ogaado inuu fahmo meeshee lugta gelinaysaa meel sahlan ma aha muscab qofka waxaa gabadha waxaa laga doonaya inay fahanto meesha maanta lugta gelinayso mise gurigaas ay gelayso Sax.
ninkan waa la- waa inuu fahma u daraaseeyaa bal haddii guriga meesha gelinayso maxaa lagaaga baahan yahay maxaa sixi kartaa maxaa haddii qalad qalad dabcan u imaado ilan biniaadam male waa laisqaban karaa waa laisqoomi karaa maxaa ha- maxaa hagaajin kartaa maxaana qaabka ku hagaajin kartaa ku sixi kartaa gabadha sidoo kale looga baahan yahay Sax.
dabcan haddii qaladka ay dhex taagan tahay ayada laga doonaya in eh, labada qof ay isfahmaan haddii tahay.
marka labada qof qaybta u dambe mascab markaa fiiriso waxaa leeyahay laba qof markay isfahmaan oo arrinta isla xalliyaan isla dhigaan waxay noqon kartaa mid labada qof ay xallin karaan laakiin dhibka waxaa keenaya waa kala aamusnaanshuhu labada gabadh inay ka aamusa ninkii Sax.
indhaha u kuurta hadduu fiiriyo wuxuu leeyahay maxaa saa ugu fiirinaysaa indhaha labada adag baa qof oo hadda fiirsadaa.
guriga ku jira sax dabcan ma fahmayo gabadhu ma fahmayo tusaalada waxaan kugu soo qaatay nin gabadhiisa fahmi waayo waa dhallinyaro iska yahay Mhm.
gabadhiisu fahmi waayo gabadhin ma ogo inay gabadha wallac ay tahay ilaa markii dambe qoyska ula hadlay gabadhi waan fahmi la'ahay maxaa ku fahmi la hooyada marka waxay ku dhahday orod dhakhtar teg dhakhtarkii markii gabadha la geeyey maxaa dhacay wuxuu dhahay gabadha saddex bilood ayay wallac tahay gabadha oo uur yar ay leedahay wuu soo celiyey gabadhi le waa se- qofku uu ilmo- ilmo ku beermaya ilmo markaasi xanuunkooda faa- fahmi karta gabadhi maxaa dhacay muscabow gabadhii haddana siday sii noqotay inay markaasi sii liciifto wuu fahmi waayey marka dambe ul weyn meel taalle Mhm.
buu soo qaaday gabadhii jilbahu ka qaracay wuu dilay way oysay isagoo ogeen bay baxday iska bay tagtay sax ciddooda ku laabatay gabadhi war haddii gabadha way- wax bay sheeganaysaa wax bay tabanaysaa bal insha allah laakiin maxaa keenaya waa dhakhtarkii baa usii sheegay asagoo la rabay inuu markaasi la tacaalo xaaladeeda ogaado dhalinyaro og- dhalinyaroma ogeynaysa hadda asaga ma og- laakiin wuxuu wuxuu ogaanaya qofka ninka waxaa le marku wuxuu ogaanaya wuxuu la dareemaya markay gabadha ka baxdo adaka horaa nin baa wuxuu dhahay muscawow een, dhalinyaraa ahaa baadiye ahayd dhalinyaraa wuxuu ahaayo een, nin aad markaasi xoog u ahaa, maasha allah u ahaa gabadhii baa isku dhacno aad baan isku dhacno marka ba- waa lagu qayliyo waryaa ma qabtay iyo intaan xoolaha la jiray gabadhi way baxsatay oo dhaway tagtay Dib gabdhihii baadiyo way baxsan jireen way carartay anigana waa haday haddaa tagtay maxay u waan dhihi jirow dha laakiin habeenkii markaan inta u jiro kurbaa i qabatoo dha war gabadhi cidmeynaba tagtay war gabadhi ma nabad bay ku tagtay ilaa telefoon ma laha hadda telefoon baa la gaaray Mm.
Aan- xiliskii markii la gaaro wuxuu dhaha "Hayaan is adkeysan waayo dha kurbaa i gashay cagtii baan wuxuu dhe waddada saaray ilaa qoyskii xil- salaasubax markay soo dhowda yaan galowdhay laakiin asaga muu marin duqeyda uma dhin bal gabadha laga daba tego farina mala darin Mm.
laakiin wuu cabsooday wuxuu arkay gabadhii dee qof asaga mas-uul ka ahaa gabarh mas-uul uu ka yahay gabarh asaga lagu damiintay Mm.
oo gabarh asaga haddana xaaskiis u tahay marka mararka qaar waxaa la- waxaan ogaaday in ninka waxba uusan laakiin wuxuu culeysu dareemaya ninka markay gabadha ka baxdo aad iyo aad kurba qabanaysa yuusufow Mhm.
adiga een, waa ogtahay reerka ilaahay baa noo sheegay diintaa noo sheegtay waa nimca Mhm.
Qoy- xaasaska waa nimca aad iyo haddana waa caafimaadka aad aad iyo aad maalintaa xanuunsato Mhm.
waxaad waxaad dareemaysaa muhiimadda ay lahayd ama uu ku lahaa maalinta ca- caafimaadka qabtay Sax.
waa fahmaysaa Aad iyo aad.
laakiin aad markaa caafimaad qabto Mhm.
ma dareemaysid yacni caafimaadka muhiimaddiisa sababtoo waa haysataa aad iyo aad.
laakiin haddana een, anoo haddana gabdhaha keli ka hadlayn labada dhinacbo Mhm.
gabdhaha qudhooda way dareemayaan ninka markuu ka baxo garabkooda Sax.
ee, in nimca ay ka baxday mogtahay laakiin hadda iyaga aan ka hadlaynaa si gaara marka yuusuf horta waxaan waa wax jiro marka adiga waxaan aa haysato maba dareentidbo Mhm.
Ha- ma laga yaabo inaad dareento Sax.
laakiin maalintay dhawarka ku aadiso Laakiin- ama dhawarka uu ku aadiyo laakiin rag waxaa jiraan mararka qaarkood kibir badan muscab oo markay gabadha ka baxdo waxba aan usoo qaadanayn dhahayna haddee baxda maxaa dhibaa jira Eh, yuusufow waa macquul horta fiiri carin ayaa jirta meesha laga yaabaa gabadh marmarka qaar een, waxaa laga yaabaa guurka inuu adiga naar kugu noqdo Aadi.
gabadhii ay ku dhibto Aadi.
ninkiina uu ku dhibo Mhm.
kuwa qaaroo maslaxada ku jiraa jiro Aadi.
waa sababta ilaahay uu u baneeyey furitaanka mafahmaysaa diinta ee noogu sheegtay sababta furitaanka loo baneeyey waa markii la isfahmi waayo oo guurka uu naar iyo cadaab kugu noqdo Haya.
laakiin hadda kuwan ka hadlayno ee la tawaayo waa ku wanaagsanaa ogow ma hadda kuwaan ka hadlayna waa qaabka marka hore filanshuhu qofku waxaan filinayay waa waay laakiin ma ma noqonayo ma dhahayno muscabo wixii baan filinaya wixii aan rabay waan waayey waan iska tegay waan laabanaya xal imashi ma jirto wixii aad filanaysay haddaad waysay nidaam kale lagaaga baamise qaab kale lagaaga baayay waxaa la isku haystaa taas karta ku hagaajin karta waxaa la isku haystaa taas Yuusuf.
Ahaa.
arrinta sida aad rabto ma noqon doonto hadda waan leenahay Mhm.
adiga hadda yuusuf sida hadda aad f- ka fakarayso een, waa laga yaaba inay noqonin aad iyo aad hadday noqotona s- boqolkiiba boqol lagama yaaba inay noqoto Mhm.
laakiin haddana hadday noqoto ma waxaad leedahay eh, yani sidii ilmihii marka ay yar yihiin mar waxay ku dhagaan waxaas baan doonayaa inaad kolba taagnaato qof- qof- kolba meel u boodo ninka Ma- lama doonayo Yuusuf.
Aha.
laakiin waa saa sheegta qorshe kale in la yimaado laakiin inta badan muscab waxaa leeyahay waxaa isbedelaan inta badan raggaa isbedelaan leeyahay markay reerka guriga ay yeeshaan ah, inta badan ragga aad isku bedelaan ragga isma bedelee een, saan ani aaminsanaha yuusufow ee, dabagalka lagu sameeyo ragga ayaa bato maya Eh, muscab eh, Marka- dabagalka horta maxaa Fiiri.
keenaya dabagalka Eh, waxaa keenaya marka hore barnaamijkan shaki.
bila- aan bilaabayn waxaan ku dhahay Mm.
eh, qof walba siduu yahay lagu qaabilaa Sax.
haddii gabadha si eh, aad ku aragtay nooca ilan labada qof barashada ma aha bil sanad laba sanad saddex sana ma aha muscab waan fahansanahay cilmi nafsiga sayniska iyo weliba culamada muslimiinta Mhm.
waxay sheegeen in toddoba sano qofka la- labada qof ay isku fahmi karaan xidda laba toddoba sano waa seven years good Mm.
toddoba sano markii la gaaro completely qofka aad u akhrisato qofka uu akhristay Mhm.
waa fahmi kartaa waa tan keenayso in wakti fara badan dadka isla qaataan Mm.
laakiin laba sano markay gaarto hablahina way soo fariisanayaan raggii way soo fariisan way soo way soo istaagayaan waxay ku leedahay ma rabo wuxuu leeyahay ma rabo waa sidan laakiin labada qof marka hore waxay ku qasbanaysaa in qofkan uu isku dayo hadday xun tahay hadday wanaagsan tahay iyo haddee gadaal ka fiicanaysa iyo haddee horaa ka fiican tahayba inuu asaga isku dayo qaabka uu saxda uu ku sixi karo kuna wanaajin karo Een- asagaa laga doonayaa laakiin haddii uu asaga uusan dariiqadaasi fahamsanayn uuna fahmi karin gabadha guriga joogto uuna sixi karin oo in yar uu baran karin waa barasho qoyska maanta waxbaad baranaysaa horta qoyska laguma khasaaro qoyska qofka markuu maanta ninka barto beri uu baranayaa beri dambuu sii baranayaa beri dambuu baranayaa maalin walba waa cashir ayadaabaa kaaga sii daran inta adiga hal mar baranayso waxay ku baranaysaa maalintiiba toban jibaarkeeda in sadex jibaarkeeda ku baranaysaa aad iyo aad ayadaa Waxaa marka tahay.
waxaa leeyahay ragga iyo dumarka ayadaa dumarka ka hor bartaan raggooda waana sababta marka u leedahay ragga ayaa ragga ayaa inta badan isbedelaa leeyahay marka Yuusuf.
rag halka ragga marka waxaa leeyahay markay guriga ay tegaan ilan tusaale oo kale muscabo hadda la bartay oo caadi iska ah oo nin iska free ah Mm.
reer buu yeeshay Sax.
waxyaala badan markuu dhalinyara iyo markaad dhalinyarada aan ahayn oo guriga aad gasho Mm.
ee, isku mid ma aha farqigaa dhexeenaya farqi baa u dhexeynaya Mm.
howl badan baa soo baxaysa Mm.
Dule- dule- dul- duleelo fara badan baa soo baxayaan Mm.
dulduleeladaas arkaysa Sax.
kuma kugu dulqaadanayso Mhm.
wixii ay filanaysay ay rabtay tusaale oo kale muscab aan kaga soo qaada shaqo uu ka baxay sideed sax Mm.
waxay rabtaa toos inuu gurigu imaado Hay.
wada sheekaystaan Sax.
ila joogto Mm.
dumarka waxaa le waxay jecel yihiin Mhm.
raggooda markay shaqo ka imaadaan in meel kale aysan aadin meeshaa xitaa ayadoo la sheekaysan la hadlin waxay jecesha in meesha iska fadhi halkaa uu fadhi laakiin yuusuf baka taa kama suurtagelayso laakiin halkaa inuu iska fadhiyo yaa iyada rabtaa way way doonaysaa way doo way jeceshahay laakiin yuusuf bakad ma samaynayaa waay laakiin hadda maxaad ku maqan tahay marka hore isweydi qofkan adiga guriga yaa ku jiro hadday caruur haysta haa oo mashquulsan tahaa laakiin gabadha haddii gabar maaragtay ay hadda ugub ay tahay oo ilma aa dhalin oo guriga ay joogto keligeed tahay dabcan waa laga yaabaa inay is- cajisto ama waxyaala qaar ay dareento waa suurtagal laakiin maxaa muhiim ah walaweyda adiga maxaad keenaysa gabadha inaa marka maxaa sidan inaa su-aal kuweydiso way kuweydin qofka u hore su-aal kuweydinana ayada waay yuusufow isbe- inaad isbedelka Is- marka ma dulqaadanaya marka waxaa leeyahay ninka markay gabadha wax ay kuu dulqaadan weyso ay siday rabtay guriga ay ka heli weyso ay dareento culayskaas adaa markaa lagaaga baahan yahay in haddana markaas joojiso aad dhahdo qaylida dabcan ay qayli doonto waa inaad markaas dejiso aa ku dhahdo Waan sidan gartay.
sidan habkan waxaan baan same sidan iyo sidan qaab excuse ahaan ah aad ku xallin karto Sax.
dhibaatadii maskaxda buuqa si uusan u gelin Mhm.
laakiin haddaa la doodo la muranto ayadana waa isxumayn adigana qayli baa ku seexan iyo buuq baa ku seexan Horta- wayna bilaabanaysaa buuqii qaylida horta joogtay Yuusuf- noqonaysaa yuusuf waxaa jirta maalin walba jimco maahan Aad iyo ma fahmaysaa maalin walba toddobada maalmood way isbedelayaan Sax.
horta hal ayaan ku sheegaya Aha.
marka gabadhii marka ugu hore aad iska cusubnaadeen sida hadda aad sheegta waxaa laga yaabaa inaad dhaqan ku bilowday dhaqankii hal bil buu socday hadda tusaalean kuusoo qaata saa sheegta siddeed saac oo guriga la imaanaya ama toban saac ayaa guriga la tagay laakiin haddana waxaa isbedelayaa hadday sabti ahayd axad baa ima- imaanaysaa isniin ay imaanaysaa talaada imaanaysaa marka wixii markuu isbedelo timetable-ku isbedelo jadwalkii isbedelo yuusuf ay haddana gabdhaha marka markaas waa marka lagu leeyahay ninka waa isbedelay waa fahmaysaa waxyaalo kale ayaa iska soo baxaya Sax.
hadda macnaha uma doodayo oo nimanka uma doodayo iyaga dhankooda laakiin haddana horta arrintaas ayaa jirta yuusuf yacni isbedelku lagu sheegay marka uu hore uu ka imaanaya gabadh islamarkii maxaa iska dhaadhicinaysaa shaki waa number two hadda qodob qodobka ugu hore aan ka soo hadalnay ee ee filashada markaasi ammaangalka een waxay noo xigay yusufow waxa uu ahaa shakiga labada qof mid ka- markaasi soo kala dhexgelaya oo heerka jaceylka uu kankana markaasi uu qaba si gaara ee, gabdhaha ayaana marka hadda aan ka hadlaya yusufow Aad iyo aad.
shakigaas waa marka halkaa dan iska geliyo gabadha hadhow markaa imaato maxay samaynaysaa Aha.
cashar buug baa lagu keenayaa buug ay sii qortay iyo not ma fahmaysaa Og waa soo oday.
isbedesha haa ogso buugeeda ayuu taaye yuusufoo wax kale ma yaala meesha waa isbedeshay maxaa isku bedelay Aha.
sidan iyo sidan Aha.
maalmahaada jimco bas bay ahaayeen laakiin hadda toddoba maalmood iyo toddoba waddo iyo toddoba waqti ayaa leeda laakiin haddana yuusuf waa sidaa sheegtay arrinta marka saas lagu dhaho een, waxa ugu muhiimsan haddana wuxuu noqonayaa sida adiga aad uga falcelinayso waa fahmaysaa Mhm.
sidee uga falcelin waayo haddii aad meereysan karto horta waa ogtahay eh, gabdhaha eh, saa sheegtayna dee waa af soomaali looma waayo maalinta af soomaali u wayso way maalintaa horta go'day haddaaba qoslo ka waran yah haddaaba u qoslo eh, yuusufow qosolka marka qaar ninba jawaab ninba hadda ka hor wuxuu dhahay gabadhi baan ku wado dheh sheekaan ku wade Mm.
waan ku waday waan ku waday maalmo markaan ku waday be tii u dambe socon weysuu dheh marka wax i weydiisay ay weydiisay ay socon weysay yaa is- intaan qoslaan iska seexdu dheh maxaa qosolka wuxuu dheh ayada waxuu dheh waa jawaab waa jawaabteedu dheh marka waxay dhah waa been soo maahan saa ka soo qaadu dheh
aad iyo aad waa fahan soo maahan marka mascab dumarka waanu si aan kuu sheegnay marka hore barnaamijkan sheegaynay labada qof intayba arrintan ay siiba dheeraaninba gabadha xog ha hayso ninkana xog ha hayo ee ku saabsan guriga badi inta badan waxaa keenaysaa in dhallinyarada ee guriga ay dhibaatada ay ku- iskula kulmaan mise ay iskaga hormaan mise ay ku kala baxaan ay isku- isku fahmi waayaan mascabow marka hore ninka xog ma hayo Mm.
waxaaba kaga sii diran dadka haddana uu ka dhashay asaga oo xogta uma sheegayaan oo qaabka loo maareyn karo guriga ama loo wadi karo Mhm.
hooyadii ayadana gabadha mise hawarayaashii ama is-eedayaashii gabadhiina uma sheegayaan hooyo sidan baa imaan sidan baa kula kulmi sidan waxba wax walba kaa hormaan karaan wax walba sidan baa la kulmi sidan baad arki doontaa waa qaylin doontaa waa buuqi doontaa waad caroon doontaa sidan baa noqon doontaa waa xanaaqi doontaa xaamilaa noqon doontaa walac baa noqon doontaa sidan iyo sidan waxaasoo dhan marqaar jirkaada way isbedeli doonaane maskaxda way isbedeli doontaaye waxaa noqon doontaa xitaa qof gacan qaad badan hooyoy waa inaad isxakamaysaa jooji gabadhi markay aragto markay guriga soo gasho bay markaasi cashir koobi alla waxay hooye sheegaysay waxaa ka jiray iyo eede sheegaysay ama habarin sheegaysay Mm.
waxbaa ka jira mise walaale ay sheegaysay ninka si la mid ah asan in loo ninka sheego.
sidii la mid ah Mhm.
waxaa leeyahay war dulqaado war waa dumar war ma fahmi kartid marxalado marna kala isku duwan day bay inaad mari fahmi karto doontaa marna danka ha- ka dhiganin Mhm.
marna ka aamus laakiin haddaa dhah dumar baan debgelay waxay samaysan waan samayn waxay cagteeg meesha dhigtan waan dhigi taas waa ku baabi'i Mhm.
keyrkaan waa kaga hari marka waxaa leeyahay qofka ninka ragga inuu soo daraaseeyo maxay gabadh u baahan tahay maxaysan u baahnayn maxay iga rabtaa maxaysan iga rabin maxaan i dhibsan maxaysan dhibsanaynin Hee? maxay ayada iga jeceshahay aniga maanta inaan agteeda u qabto mar walba aan dareensiin karaa calaa iyo xaal yuusuf waxaa leedahay wuxuu waa imtixaan la gelayo waa Sax.
inaad muraajaca soo samayso Haa, waa in qofka haddii aad waa in qofka isdiyaarin xog uu soo hayaa aad iyo aad gabadha ayada markii hadhow sheekadan ay imaato uu ninku ku qayliyo waa ina dhahda dabcan waa loo sheegaa gabar baa ninkaadu kugu qaylin doonaa qalad baad samayn doontaa wuu kugu buuqi doonaa laakiin jawaabaha waa la sii siiya gabadha raali noqo way dhacday waa iga dhacday xabiibi raali noqo waan xalina waan deji inay ninkii la dejiyo waa muhiim Yusuf- labada qof marka inay isdejiyaan waa tan halka u keeni karto u sahli karto oo gurigana ku waari karo kuna hagaagi karo markii dambe waxaad arkaysaa sanado ka badan iyo ka badan in labada qof issahmi karaan Aad iyo aad.
haddana is- is- isku- isku dulqaadan karaa muscab Yusuf- laakiin haddii dulqaadkii la waayo isfahankii la waayo Aha.
dee maxaa meesha soo gelaya Wax- maxaa kaloo meesha yaalla maxay tahay haddii la- dabcan laba qof maanta de isku qaynayaan kan- kan kan kale u dhegeysanayaan ka warran gabadha way hadlaysaa ninkan wuu hadlaya isma dhegeysanayaan maxaa xal ma imaanaya xal ma jiro ninkii baa hadlaya gabadhi way hadlaysaa xal ma imaanaya xal ma jiro xal ma jiro kheyrba ma yaalaa maqli jire dabcan Eh, qayrba ma yaaro runta laakiin haddii gabadha ay dhegeysato ninka wuxuu ku hadlayo waxna way ka fahmi waxna way ka qaadan waxna kama qaadanayso aad iyo aad isla sidoo kale gabadhana ninka markay dabcan markuu hal markuu dabcan gabadha ay hadlayso hadduu dhegeysto waxna uu qaadan waxna kama qaadanayo waxna uu ka fahmi
haddana arrin ayaa jirtaa yusufow Mhm.
oo miiska inoo saaran Mhm.
waxaan leeyahay inta badan waxaa la isku qasaa shalay iyo maanta Mhm, yacni arrin baa maanta la isku qabtay mhm, arrintii markii la isku qabto hadda ma aqaano eh, dad cid ayaa ku badan cid gaare laakiin ma ma ma- ma- ma rabo inaan inaan sheego dumarkaa ku badan
aniga maanta waxaa laa raggoo ninka la jiraa maya hadaan dhao dumarka anaa ku kuu badan.
sheegay muscab okay waxaa la isku qabanayo dumarka u badan Mi- yacni waxaan ka hadlayna waa shalay iyo maanta in la isku yaha haa isku barbar dhigo.
dabcan wuxuu ragga inta badan raggaa qaladka sameeyaa Boo- waxaa gabadha keenaysana inay wakhtigaa sheegatana waa ragga boogtii shalay jirtay Mhm.
ayaa marka lasoo faqaa Aad iyo aad.
inta badan laakiin inta ka- in- in- inta inta badan ma haboono ma ma haboono Dabcan, laakiin waxaan dumarka leenahaybo.
marar qaar waxaa leeyahay qobarada waxay kuleeyihiin isku day inay hilmaami inaa hilmaami karto wixii shalay dhacay inaa hilmaami karto isku day Maba hilmaami laakiin waxaa karto.
leeyahay qoysaska badan ma hilmaamaan ma la hilmaami karaa Mada- waa meel- waa mid jirto yusufow Mhm.
anaa ku leeyahayba inta badan waxaa loogu xasuusan ogyahay waay maanta markii khalad uu dhaco khaladkii shalay baa lagu daba qabtaa murankii wuu sii dheeraadaa qaylidii way sii dheera- way sii dheeraanaysaa iyo xalkiina wuu sii fogaanayaa yusufow marka waxaa leeyahay inta badan haddana waa in laga fogaadaa S- maanta hadday khamiis tahay wixii khamiis dhacay khamiista ku ekaadaan yusufow wixii shalay arbacadii dhacay yaa la keenin haddii la keeno halka wuu sii dheeraanaya yacni adoo hal exaam ku yaalla yusufow hal su'aal ku taalay laba su'aal haddii lagu keeno wakhtigii wuu kuu sii badanayaa maskaxdii aad ku xalin lahayd iyo weliba fikirka aad gelin lahaydna way sii dhaba jibaarmayaan marka arrimahaas iyadana waa arrin meesha ku jira ayaa leeyahay in laga digtoonaada ay tahay laakiin mar walba laakiin mala tahay in qodobada lasoo celceliyo ay u badan yihiin mid mar walba taagan taasi keenaysa inay sii daba dheeraato muscabow sheegi la rabay ninka inuu soxo ayaa haddana berri uu soo celiyaa aad iyo aad sheegi haddana maanta xal laga gaaray buu maalmo kadib soo celiyaa Mhm.
sheegi maalmo kadib xal laga gaarana alagaa in bil uu soo celiyo sax sheegi bil xal laga gaarana in sanado uu soo celiyo waa macquul waa tan keenayso soo noqnoqoshada gabadha inay maantooda ay weydiso war sidan daa sidan daa laga yaaba gabadha markuu sheeg uu ku arko inuu kaad ugu gubto uu aad u caraoodo sidoo kalena uu jawaab waxaa la jira canaan xoogan uu siiyo gabadha si mar kalaysan ugu noqonin sax dumarku waxaa le waa kuwa raggooda aad ugu dambeeyo dabcan waa dareemi kartaa waa dumarku waxaa leeyahay way xishoodaan oo way cabsoodaan cabsi ma aha laakiin waa tixgelin iyo kalsooni ay siinayso markuu leeyahy waxaan ka har waa digniin caruur ma aha wuxuu leeyahy waxaan ka har xalimo waxaan ka har ka joog xalimo waxaan xalimo ka joog waa digniin uu is- u dirayo kabdi gabadhi way isfahansanaysaa waxay leedahay haddii ninkaada ogsanow markii hore gabadha waan kuusoo sheegay haddii gabadha lala soo teliyey oo lala soo hadlay oo loo sheegay oo la tilmaamay oo lala dhahay hooyo bannaanka iyo guriga isku mid ma aha way digaysa gabadha way xasilo xasilooni bay noo- qa- qalbigeeda niyadeeda gelinaysa Aad- wayna ka digtoonaanaysaa wayna ka waantooba- waan ka waantoobi oo kuma tilaabsanayso wixii ninkeeda uu ka digay uway ogsoono waxay leedahay, ninkeyga waxaan ma ogolo Mm.
waa sheega gabdhaha qaar ay sameeyaan sax gabadh waxaa arkaysa ayadoo suuqa dhex socoto kuleedahay alla xaajiga iminkan waa wakhtiga gurigu uu tegayay imisaa suuqa sili ugu dhex arkaa leedahay alla walaalay waan daadsanahay waan waan iga sii carra waan sii tegayaa maxaa maqribkii uu tegaa guriga waa inaan kasii hortegaa sax cabsi ma aha laakiin waa ixtiraam iyo iyo- iyo weliba dambayn.
kalsooni iyo kala dambeyn sax waxay intaas waxaa wa- waa inaan wax usii diyaariya wax usii qabtaa si- dabcan as- anigu guriga sii joogo oo dabcan eh, aan daalanayn buuq igu furayn qayli jabiga duwan qurux badan ku jiro isagoo daalan dabcan labadiinoo daalan haddaa isku imaataan ka waran ayadoo maxaa ku maqnayd waxaa ku gabdhe lasoo sheekeynaysa mise lasoo eh, iskala soo eh, waqti lasoo qaadanaysay mise meelo qaali iska soo wareegaysay laakiin isaga ma og waxay samaynayso sax mana ogaan karo laakiin taas asadan uguma jirto markuu leeyahay ka joog taasaa ka mid a marka way ka waantoonaysa waxay ku leedahay maya xaaji ma ogolo walaale shalay laiga degay daraad baa laiga digay ayadaa isweydiinaysa cid kale ma weydiinayso waana t- midda gabadha lagu soo shubay lagu dhaamiyey ama lagu soo dhaamiyey gabadha markay gurigeeda ka soo baxaysay hadda hadda waxaan leenahay yusufow hooyooyinkana dhegaysanaya gabdhahooda markii la guursanaya hooyinka bis ma aha, bal waxa u habaryaasha, sheegaan, eedayaasha.
u kaad yusuf ooda sidii u kala saraysa ha loo kala qaado hooyada gabdhaha waxaa jiraan dee hooyo aa qabin haddee hooyo hooyada hooyada micnaha hooyadii ku dhashay kelimaa qofka markaa waalidka ku ah haa ee kuugu dhow ayaan ka hadlayaa yusufow haddii hooyadaa ay nooleenna qofka kusoo korsada ama eey ha noqoto ama eedda ama habaryar ama wiilasha iyaguna si la mid ah aabbayaalkood Mhm.
ha u sheegaan wixii wanaagsan kolley muscab iyo dad eh, maarata la mid ah yuusuf bakad ayaa waxyaalo badan ay ka barteen oo ay ka fahmeen masacbow had su-aasha isweydiinaya waxaa weeyaan dabcan maxaa keenayaa isfahandarada qoyska in marka hore asagoo cagadhigan si fiican aan u saldhiganin in durbe ay bilaabato asagoo cagadhigan qoyska oo in muddoa uu jiro maxay durbe khilaaf u bilaabmaa guriga oga dhex bilaabmaa maxay tahay waxyaalaha qofka uu file uu marka uu doonayo uu dabcan uusan filanaynin inuu guriga uu kala kulmo maxaan u sababayaa ilan dadku way garanayaan dad baa guur soo maray dad baa hadda haystaa dabcan dad badan way garanayaan wayna sharxi karaan Mm.
maxaa sidoo kale dadka waalidiinta ama oo- ama qaraabada aan sidoo kale xog u siinin dhallinyarada aad iyo aad iyo weliba gabdhaha laakiin yuusuf maalmaha mugta dhalan iyaga waa juwaaji wax la iska dhiyaa maya muscabow haddii aan haddii qof ad qaraabo aad tihiin mise aad aan kugu dhameyn oo xog sax oo kaaga siinin qoyska sax cid kale wax kuu sheegi karta waa malaha fahansanahay laakiin cidaha kale laga yaaba in dadka kale ay ku qaldi karaan dhalinyaro way ku qaldi karaan Aad iyo laakiin nin waayo araga abtiga oo kale haddaan la fariisato oo abtiga maxaa ii sax ah maxaa ii qarad ah Mhm.
maxaan wanaajin karaa dabcan waa lagu soo taariqeen taariq taariq sax awowka awowaa lagu gaari sidan baa lagu soo gaaray sidan baa la- sidan baa lahaa sidan baa lasoo maray sidana sidan nin baad arkaysaa maanta tirmay muxuu ku tarmay heblow cabdullaahi aa la dhaha ninkaa ilmihiis waxaa la heblow heblow heblow heblow cabdullaahi heblow heblow cabdullaahi ilaa markii dambe heer ay ka gaaraan intaasoo qoys ay noqdaan dhan Mm.
waa qoys la- dhammaan ay ka soo farmay Sax.
intaas waxaa waaye waa dulqaad ixtiraam hal qoysna laga soo baxo ogow Mm.
haddii taasi la waayo Sax.
oo qofka asaga in loo jilciyo la fahansiiyo la dareensiiyo bal gabadha waxaa looga baahanya guriga si buuq iyo qayle iyo dhibaato ay kala kulmin waxay filinayso bannaanka ha ku soo dhaafto laakiin filasho sax ah guriga ha ka bilowdo waa tan dhibaatada keenayso hadda saaka waxaan dhahay aniga waxaan filanayaa dhe markaan uh, aan sameeyo ilaah idinkiisa insha allah oo aan guda galo Mhm.
ina hadda dabcan maqaaxi baan ka soconaa soo ma aha sax waxaan dhihi yacni bris waan kalahaya quruxda diyaar ah shiihoo diyaar ah cadarkii eh, eh, nidaamkii eh, kala- lii soo lebis soo bix soo ma ahan laakiin ka warran wuxuu markii guriga aan tagaan waa waxaa di wax sidan malaynaa ma ahe laga yaabaa in wax saas u egna lagu sheega banaanka markaa joogto haa markii laakiin lii sharxayo adeer saas maaha lagu leeyahy marna adi ismaamul marna gabadhaada ku maamusho weliba ma maqasho Mhm.
markay gabadhaada ku maamulayso waa markay fariid tahay markay caafimaad ay qabto oo markay shaab ay tahay oo markay maskaxda ay furan tahay laakiin markay gabadha xanuunsan tahay cajisan tahay adiga ismaamul waxaasoo dhan waa sharaxaad laga doonaya dadka inay u jelciyaan dadkeena laakiin dhallinyaraha maanta guursanaya gabadh baa isku dhacaya way noqonaysaa way sii socotaa wus- way sii socotaa way soo socotaa way sii socotaa way soo so intee u socotaa way wareertay gabdhihii baa wareereen waxay ka carraysaa ninkana ka carraysa haddana waa lagu soo celinayaa way ka carraysa waa lagu soo celinayaa waa wareer waxaa arkaysa gabdhihii marka dambe gabar waxaa arkaysa iska aamusta shub maxay ku aamusay ninkana dhib bay ku qabtaa qoyskana dhib bay ku qabtaa oo ciddooda ahayd maxaa hadday ku carto waa la soo celin oo gabadha meel ay ku baxsanaysa ma laha marka dambe waxaa arkaysa gabadho iska aamustay oo hadlaynin oo carruurta iska dhadhalayso carruur iska- iska korsanayso Mhm.
maxaa keenaya gabadha marka waxay qaadaysaa waxa la yidhi depression xanuun bay qaadaysaa gabadha maskaxa ku dhacaya asaga laga yaabaa in la fahmaynin rag qaar waxaa jiraan qoysaska gabadha dhinac kale ka marayaan wuu u qosli Ah, wax wanaagsan buu iskaga dhigi waa see tahay ooyo eed adeer aa walaale oo markuu tago g- oo shumin oo gees gawrina hoosa ku cunaya markii dambe waxaa lacag buu xitaa qarar markii lacag lacag buu u diri Ah, oo hadiyada uu siin ciddii siin laakiin gabadhina cunaya ma la ogo
waa tahay ogow waa inaa ogaataa mar qaar gabadhi dhuu cunaya yuusufo katani wax badan faahsan bal dhegeystayaasha alsiina yuusufo qoyskana bu- Qodobkaas waa- qoyskana intaas uu ka sharaxayaa wuu Wal- calame saaraya wal halkaas- wuu madaxu u salaaxaya
halkaas weekasi yuusufo wal lambarada sii waa dhegeystayaasha tahay hoostuu kacunaya buu yidhi eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan halo star f m السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa ka gudbeynaa dhegeystahaasi haddana waxu nahay qadkaa ka go-ay dhegeystayaasha kale ee wicitaanada ku jira ayaan fursadda u siinaynaa star f m halow soo dhow waa ku soo dhoweynaa faaduma
waa dhawa haye barnaamijka waa la socotaa
si fiican haye haye maxay nagu soo biirinaysaa
aan kusoo biirinayo aha
duuska dad oo siduu yuusuf sheegay dad badan warba kama hayaan waa la guursadaa umay maqleen waana guursadeen waayahay
wadaada kale waxay u malayaan rows haddii uu laliyaashay inuu janatulfirdows horey loo geli aad iyo aad sida dad badan ka dhaadhacsan mar sida dad badan ka dhaadhac mhm mhm
marka markaas qoyska waa qabad buu leeyahay ruuxa waa bani aadan waxay soo garaysanaysaa ninkan inuu marba xumayn doono mhm wiilka sidoo kale inay marba xumaan uu la kulmi doono laakiin hadduu guursado dhibaatadii dhan uu ka baxahay marna gaajeer ay qabanaynin subax walbo ee qabanayay Ay, ay.
waxba ay sii noqonayn sax
waxaasna waxba kama jiraan gabadha bil laba hadday ku kolkoliso wallax baa ku imaan kara Mm.
sidii ma ahaanayso aad iyo aad
way caajisi uurkana waa aragta waa toban bilood sax
way umuli mhm
laba beraday soo toosi weysa wuxuu ku leeyahay inay jiranta in kale ma aqaana maba soo toosin qoraxna saaka iima soo karin aad iyo aad
marka wallahi guurka in lagu talagalo caqabadihiisa lagu talagalo la sii barto la xog waraysto way fiicanta
waa tahay marka maxaad eh, markaasi en, oo aad ugu baaqaysaa ama aad leedahay
waxaan leeyahay bal horta sii ogaada inuu caqabad leeyahay inay caqabad kaa hor imaan karto inuu kuu hagaagi karo inuu kaa xumaan karo intaba markaa banaanka joogto hadaad kusii talagasho mm.
haddaba waxaad filanaysa laakiin markii ay dhibkii kugu dhaca haddaad jadasata dhahdo maxay ii qabsato sooma kala wanaagsan aad iyo aad
saasaa fiican anaan kula talin lahaa in wax walba lagu talagalo oo markaa ka dambe la guursado intaan la guursanin ka horna dad lala sii tashado oo bal horta guur wuxuu yahay lasii ogaado mm. waa yahay
markaas intaasaan kula talin aad baa mahadsan tahay mahadsan tahay maamadaasi dhegeystaha kalan siino star f m hallow soo dhow hallo hallo qadka ka xun waa ka xumahay soo bigso mar kale star f m hallow dhegeystahaasiina qadka ayaa isna ka heeliyey waa ka gudbinaa star f m hallow
muscod ismaaciil yuusuf bakado waa idin salaamayaa waanu kaa qaadnay walaal
maan faadumo madheeraan aad baan u salaamayaa ama fahantay si wanaagsan
adaa u gudub galaniyo horta saaka dad badan oo anigaan ku jiro waxbay barteen aad iyo aad bal magacaaga inoo sheegteed ardayow
abuukar mandheera waayahay abuukar saaka arday a ahayd
aniga saaka arday ba ah ana waxaan unmoodaa guurka caqabadiis u horeysa marka hore la guursanaya qaraska lagu guursanaya unbaa ka fikiri jiri maya maya haye haye
marka saaka war kale baad keenteenba waana waxbaa ka bilaaban oo wax jira mhm
marka ninoo qarashkiisa hore iyo askiisa hore aayihiisa dambaaba kasii dhib badan haddaaba saa usii dhegeystada waayahay adigu eh, weli guur maadan gelin
nio weli animaanan gelin oo had iyo kadib ma malaynaynin buuxa intaa dhan inay jiraan laakiin hadda waxyaalo badan ayaa fahantay waxyaaba badan waxyaaba badan yuusuf bakad oo kale waaba ku arax tagay waaba waxyaaba badan uu ka sheekariyey dabcan en, waxaan ka hadalnay hadda boqolkiiba kow xitaa ma dhanaan filayaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ayaa sii harsan
bismillah ornio waaba waxba waa wax u baahanba in jaamacaado loo furo oo loo soo akrista niyow qofka kugu agdhow eh, la tasho la tasho eh, aabbaha iyo adeerka intaadan fudaanin aad waa mahadsan tahay dhegeystaha kale star f m hallow
salaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxma
mascadow waa inan salaamo adi iyo bakar waanu kaa qaadnay walaal
waa xuseen faliil xagar jirin xuseen waan kusoo dhaweynaynaa
abow waan dhowahay haye haye
haddii aan u guda galo mhm
niyaw waxaan horta dhalinta egan way iska fasahaaday oo telefoon iyo waxa daran baa lagu fasahaaday waa yahay
xilli hore oo guurka uu ahaan jirana ma aha hade guurka waa loo meelday ama sax
egan meelday ma jiro haye maxaa jira hadda
hadda waxaa jira tanba waa naag taladina kuray baa iska leh Ah,
waayo kuray jima u fiirsanayo oo gabadh unbuu arkay dee gabdhihii way iska ququrx badan yihiin oo tu- isku yar taagan buu arkay mm,
nasabkeeda iyo naaskiina ma raadinayo haye haye
waxa uu rasaadinayo marka waxaa un waay un iska guursatid oo maaragtay turaabta aad dhinac ka degtid buu wiilkan ku fikiri ma ogi mm,
muhiimada weyn waxaa waaye horta duqa inuu reerka doono
waa tahay aad u mahadsan yahay xuseen star f m hallow
asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu macalin huseen mandheer ah haba korna waan salaamay iyo kulli saaxiibaha macalin soo dhow
waan dhawahay walaalkayo horta aad baad ugu mahadsan tihiin barnaamijka saaka aad soo jeediseen ee qoyska adigaa mudan
horta nin ahow een, hooyooyinkii hore iyo hooyooyinkan maanta isku mid ma aha dhalinyaradii hore gabdhi iyo wiilal kuwa hore iyo kuwana isku mid maaha sax
ma garad waan garta
kolka hooyooyinkii hore gabdhaha way la dardaarmi jireen oo gabdho macalimiin ah yay nimanku dooni jireen oo loo dhisi jiray Mm,
haddana gabdho iskuul ku jiro oo iyagoo hooyooyinkoodba ay jikada ku jiraan iyagana teleefon ay iska fiirsanayaan oo laga yaabo dabba inayna gelin iyo jiko si wax loo kariyo ayna baranin baa laga yaabaa inay berri ka maalin ay nin ay raabo waa yahay
kolka gabdhaha iyo wiilasha kuwii hore guurka waa loo meelday jiray si saaxiibkii igu horreeye u sheegay Mhm.
aad baa loo fiirsan jiray oo waa la wada socon jiray oo waa la wada sheekaysan jiray oo guur wanaagsan buu ahaan jiray haddana dhaqankii soomaalinimadii iyo dhaqankii hore waa laga tegay kii gaaladana maana gaadhin Mm, taleefon iyo balaayo iyo wax aan loo joogin baa la fiirinaya guurkana waagi hore lama qarin jirin hadda dhalinyaradu guurka way qariyaan haye
waxa furiinka uu u batay qarsoonidaa kamida oo waalidkii aan loo sheegaynin oo laga qarina waa garta
kolka waxaan dhihi lahaa sida daaya runtii aad baan u qoslay markii uu yidhi nin baa waalidka uu lacag buu siinaa gabdhahan hoostu ka cuna yuusuf bakad
yuusuf fakad waa nin wax badan og kolley wax wax wax baa ka jira wax way ka jiraan been ma aha labada ruux ee wada joogta horta ma wada toosno sax
kolka waxaan dhihi lahaa ragga haweenka maanta waxay u bateen in raggooda aan saaliyo ahayn nimankana waxay u bateen in ayna gabdhaha ayn dhaqaaleynin oo hayru mas-uul badan oo ragga ay jiraan Mm,
war kolka waxaan dhihi lahaa ha la isu sabro haweenkana raggooda amarkooda ha qaataan war nimankana gabdhaha ha dhaqaaleeyaan oo furiinka wuu batee gabdhaha intay ay ka dhaldhalaan ay furfurayaan ha la iska daayo war ha la iska daayaan dhihnaa gabdhaha yaan lagu dheelin ha la isu dulqaato ha la isu sabro idinkana aad iyo aad baa u fiicantiin barnaamijkaa ku soo celiyo baarak allahu fiik waa yahay thank you macalinka wuu mahadsan yahay mandheera ayuu naga soo wacay dabcan oo naga mahad celinayaa fikirkiisaasna dhegeystaha kale qad ku jira star f m waa yahay revaskol socon mayso dhegeystaha kalean u gudbaynaa isana wicitaanka inoogu jira star f m hallow
helo soo dhow
awarow subax wanaagsan yuusuf bakarna iiga gaarsiin ma garad subax la mid ah
walaalow horta haweenkii hore iyo haweenkan isku mid maaha Mm, magacaaga inoo sheeg waa mari sheekh nuur gaaris haye
wiilisha hadda joogaan iyo wiilishii hore isku mid maaha Mm,
rodayaashii hore gabdhaha way waanin jireenoo wax bay u sheegi jireen ma garad mm,
waxaa lihi jiray aqalka xeerkiisa ma taqaanaa gunta xeerkeeda ma taqaanaa xoolaha xeerkooda ma taqaanaa mhm, gabadheeday ku wadaa ma garan sax
xoolaha xeerkooda xerag waay xoolaha xeerkooda xara waay aqalka xeerkiisa dhan xerag waay gunta xeerkeedana xijmad waay mhm,
markay baraburka qaadaysana waxay dhihi jirtay deganay hala daahin dumar naaga kaa da'weyn dah- naagta kaa da'weyn ciyaal bay mar hore dhashay waxa ana horta baadiyaan ku barbaaray magaalo horta ma garanayo ma garad maasha allah
een waxay dhahaysaa deganay hala daahin dumar naaga kaa da'weyn maxay ka wadaa naagaha da'weyn horaan bay dhaleen oogtii baa dabarka looga soo furaya meeraxdiyaa loo soo bixinaya qoryiha loo soo guraya haantiyaa loo bufinaya dabarkii lo'da baa meel loo dhigaya mhm, hoos galbeedkii bay habarta iskaga sheekaynaysaa ma ogtee sax ayada gabar yar waay ciyaal maay dhalay weli waxba uma qaban hadday maamadii ag fadhiisato dan badan baa ka fakanaysaa deganay hala daahin dumar naga kaa daaween dahartaada ku ekaaw degan daabacaada talo degdeg u adeega sidii deeqaha barinta islaan maxaa jirtaa cunugi ilmihi maamooyinka hore ilmaha way xambaari jireen laakiin kuwaan ilmihi intay u qabeen bay shandaroodi gelinaayeen way ka tegaysaa meesha qudaarta ay kasoo adeeganaysa bay iska dhex fadhiisanaysaa ninkeedana shaqaduu kasoo baxayaayo qaduu ka rabaa ma garan waa garta meesha say u dhex fadhidaa duhurka ku dhacaaya haya haya lama raba gabadhaas oo kale marka degdeg u adeega sidii deeqaha wareertaa duleeco hooyooyna warxuyuu u mari dariiqa dumaashiyaalkan ayay deera kaa galbidin hahey weyne reerkii lagu dejiye baa la yidhi waa kaas degdeg haka ee, d- dayraha ka geyna adigoo lagu darnay da'deed ka roonay dadaal baa lagaa rabaa mhm wiilkana waxaa la dhihi jiray walaalkay degano saddex baan ku digahayaa wuu dilo wuu daqraan kaaga digahayaa haddana wuu soo dacweey baan ka digahayaa darxumo bay darbi la jiiftaan ka digahayaa haddana wuu soo dalaaqaan ka xu- ka digaya dalaaqda muxume darxumo baan ka digahayaa waad fahamtay sooma aad iyo aad dakharka iyo gacan adeyga iyo dayacaadka ayaa laga digayaa haa iyo m- gabadha wuu fiijici doodina ma gaarin marka meelahan bay dhexdaan ay ku rafaadsan tahay matuug baa qabsaday waxaa la arkaa inay reero kale ay qabteen oo reerihii ay dhah walaalay bal waxaa waa ceebe ciddi kale ha gaarine annagaa ku celinaynaay bal tan annaga uun safartaa badaxayna ku daa aad iyo aad cid reerkoodana may gaarin waa reeraha dee ciddooda ay isgaran jireen oo horaana dee reer baadiya ay isla degi jireen oo iyo ciddii ay martay biyo iyo waraabi ay dhahda marka gabadha halkee laga qabto asigana lama jirto ciddoodana ma joogto marka dee wa- wa- de guurkii hore iyo guurkan hadda isku mid ma guurkii hore hooyadeed waa ina ayaa la dhihi jiray oo awowgeed yaa waaye artigeed yaa waaye aabaheed yuu yahay laakiin hadda waxaa waaye waan ku arkay waan ku aashaqay mhm jaceylkii oo rafaadsan oo tabcaan oo sidii meelaha iyo loojimaha iyo maqaaxidaha iyo meelahan iyo ii imow iyo taka away iyo soqaal loo tabcaan eh baa guriga la geynaya
waa yahay
maalintii dambana laguhu ii galay waay ma garan mhm mhm mhm markaa heestii hoda abdiraxmaan ah igeyna hoodheelal ha igabaawarin ha iseejin gabarnimo markaad iga gugaadhana iga goosahaya ora iisoo sii daa aad iyo aad aad iyo aad waan ku salaamay shaqadaha idiin wacnaa thank you aad baa mahadsan tahay maryama gaarisa waan uga mahadcelinayaa iyadana qaabka wanaagsan ee barnaamijka qaybta uga soo noqotay bal saaxiibada ugu dambe ayaan siinaynaa warka barqanimo ayaa foodi noogu soo haya star f m hallow
alo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
Eetaa walaal beriin waa noo goysay xaaladaan waa fiicanna walaal maasha allah dhankaaga
okay walaal dhagdhagay burwaaga waxay baqaadir magaalada mandara waa yahay cabdiqaadir waan kusoo dhaweyneynaa waa yahay waa ka xuma cabdiqaadir qadkaa ka go-ay xigaha star f m hallow hey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
maxamed xasan raam waa magarta maxamed soo dhowow
waxaan ku salaamaya nin in badan maaragtay adiga iyo saaxiibkaada waanu kaa qaadnay walaal dhegeystayaashana waan salaamaya maaragtay gabadha hadda gabanaysana waan salaamaya in badan maaragtay soo dhawaan leeyahay magarta Mhm.
markaan dee aniga horta duldeelo waa soo bahan horta banaadamku marka wixii marka haasowga hore iyo sukaansiga hayo been beenta banaadmaa lagu wadwada horta waa dhamaanay marka guriga la imaado magarta waa yahay meesha dhaqan baa laga rabaa ilmaha imaana maaragtay waxyaalahan baa imaanay daruufaha imaan kara in lasu habro waayo ma ogtay ma ma- wixii hore oo yacni waxba lama waayni kara raashin ma waayni kara wax ma waayni kara bil ma waayni kara inay gabadhan dhacdan waa laga fiicayo hor guriga mogtay adigoo hadhaad mogtay hadhowday maxaa soo bixi doonaa dhacda mogtay sax
waxaan soo baxay waxyaalo badan baa soo baxaa dee gabadha sidii ma ahanaysi waa awal hore gabar iska nadaafadda caadi ahayn oo quruxsan baa banaamaad ka heshay laakiin hadhow marka ilmo dhashay ilmo imaadaan malbaa waxyaale marta waxyaala isbedela inaa ay naftaada isbedela jidkeeda isbedela marka cidaad inaa ku sabrta cidda naftan inaa sabrtay gabadhan waa inay waa duldaleen waa imaan karaa nafteeda qofka baniaadamka malaa'ig maaha baniaadam waa mog Mhm.
labada rubaad la jirta ninkan mar waxbaa la heli karaa mar waxbaa la waayni karaa mogtay aad iyo aad gabdhihii hore awal hore waa taqaanay oo waxaas waa kusoo sabri jiray baadiyaa la degi jiray awar baa la dhaamin jiray oo ayadoo cunugeed wadato dusha u saaran yahay biyo soo dhaamin jirtay oo waxyaalo badan soo maray waa kusoo sabri jirtay ilmaha saas ilma kusoo korsin jiray sax kuwa hadda joogana waxaa waaye maanta haddii oo miiska waxba la saarin Mm.
berri waxaa waaye dee waa taqaana maxay sheegi jirteen ifurta sheegi jir marta Mm.
aa kortaan sax
markaan aniga waxaan dhihi lahaa inow dulduleelo badan baa imaan karaa in badan baa imaan kartaa weli oo wixii hore ma jiri karaan oo been baad lasu sheega mogtahay beenaa lagu lagu soo hargeliyaa runaa lagu dhaqaal dhihi jira mog haye markaan eh, sidii lamaana oo maaragtay oo ruux baniaadanka horta maamada baniaadan waaye mar waa la waxaa baa la waayin karaa mar marka waxaa la rabaa laba ruux inaad sabraan
waa tahay ma aha ninka keligiis inaad sabro waxaa walna hadda dhawaanaa mahal dha mataqaanad gabdhaha waxaa la abar ka dhigayni oo dumarka maamahada soomaaliya jirto oo dumarka waa loo sabraa sabraa lagu dhaqaa sax kaalay ninka keli hadduu sabra ayada sabar ma laha miya sabar ma qabti maay ayada dumarka haggiisa waxaan dhahaa odaada waan ku dhahaa
maxamed sabar lagama rabmee iyada samar waa laga rabaa laakiin waxaa luleeya ma fahmaysaa maadaama adiga qofka madaxda qoyska ka a tahay dee inaad haddana isbarbar dhigto maahan inaad mar walba kasii wanaagsanaato ayaa la doonaya waa runta taas baa waxaa weye anaga boqol baa ilahay naga ayakana waa konton inaad ka sabar badnaato waa run laakiin naftooda sabarka adduunka waa ku dhaqmaa ayaka naftoodna aakhira adduunka horta sabarka mogta waa muhiimid waa mogtay waa yahay marka dee waxa hadda gabdhaha oo baabi'iyey oo cidooda kale kicina ama maaragtay oo meelo kasta duruufo meel kasta hataa markii laga dhaa gabdhaha ulwa dumarka hor dhali jireen markay dhalaan maaragtay umalayna ayagoo baadiya aragoo la jiraan dhali jireen oo baadi oo tabtaraata lama baahnaan jirin hadda maaragtay isbitaalaha maalin kasta laba hadaa la keena mid waa la qalaa sax sabarka waa sabar darada waxaas ujeedid waa tahay waa tahay iyo rag la soo rag la soo qayaana markay shukaansiga rag la soo qayaana oo maaragtay midka midkii lacag lagu soo cunaa laga tagaa ku kala gursana waa yahay waa yahay aad baa umahadsanta walaal marka aniga waxaan dhihi lahay nin sabarka nin walba laga rabaa inkastoo dumarkeen sabarka sabarka maarata ha ka tagin aan dhihi lahay sabarka waa muhiimid waay thank you thank you waa qodob aad u muhiimsan waa runtii dabcan labada dhinac baa la doonaya in la samro gabdhaha qudhoodu ha samraan yuusuf musaabaad waad umahadsantaha shukran dhegeystayaasha bal waan isku soo noqon doonaa warka kadib haddii ay bahar raalli ka noqo lakin dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah oo airtel ay hadda ku keentay adeega xawliga dheer ee foji airtel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada foji aad ka helaysa ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinaya dhegeysta adeega waa mid fudud oo si wanaagsan qofku u isticmaali kara dhegeys ma la socota in airtel uu yahay mid aad awoodi karto oo aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir qaraac xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash airtel haddaad markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka ma aha mid markaasi kaago mase kaistaga dad wax soo dejisanaysa sidoo kale kuma dhiwaayo ma aha mid markaas uleysa dhegeystoonta ku bir qadka telefoonka casriga ee teletiglaanta kugu dhaweeya telesoona qabsa lafta ee telefoji adigoo qaraacaya star three three four hashim xidig saddex saddex afar afar gees dhegeystayaal waxaaba intaasi kuu sira dhegeysta inaad markaas aad ka faa'iidaysan karto adeegyada markaas airtel money oo si bilaasha lacag aad ugu diri karayso waxaadna sidoo kale aad ku diri karta shirkadaha kala duwan isgaarsiinta markaad wax iibsanayso waxaad ku bixin karaysa adeegyo dabcan adeegoo adoo adeegsanaya simkarkaaga airtel sidaa doontaba haba ahaatee internetka airtel wuxuu four g wuxuu kaa caawinayaa in waxyaalo fara badan aad kaga faa'iidaysan karto qaybta youtube-ka instagramka telegramka facebook waxyaalo fara badan oo in badan farta aad u qanin jirta alle eds ayaa hadda markaasi shirkadda ku leedahay dabcan waa haysataa maxaa sugaysaa adeer dhegeysa goorma si wanaagsan aad uga faa'iidaysan karta adeegan four g xamdi way ka faa'iidaysatay haddana warkay ku akrinaysaa bal ka waran adeeg maxaa sugaysaa waa markaad leedahay telefoon casri laakiin si telefoonka xamdi oo kale oo smartphone oo oo si fiican oo la jahan qaadi karto dunida hadda aday xamdi isku mid midtihiin waayo xamdi wixii soomaaliya ka dhaco etoobiya ka dhaco kenya iyo wixii maraykanka ka dhaco hal bay u yihiin ilaa waa la socotaa ilaan foji ay isticmaalaysaa siimkaarka hel qadka wanaagsan ee foji shirkadda isgaarsiinta airtel legisal qaraa xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash ku biir maanta shirkadda isgaarsiinta airtel gabagabadii barnaamijkan soo gaara saaxib yaal bal iminkan aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta safaricom iminkan haddaa safaricom dhegeysa telefoonlaan ee ciil uu kaa hayo dabcan iminkan waxaasoo dhan waa laga qabtiraya oo mar kale farta maqani doontid adeer oo dabcan isma ciili doontid telefoonlaan waanahay lagama maqli doono safaricom hadda waxay kuleeda dabcan waa inaad ka faaidaysataa fursadahan shirkadda isgaarsiinta ka doonaysa macaamiisha inay ka faa'idaystaan waxaad dhegeysaad iibsan karta telefoonka cusub ee neunion raybro waxaadna ku iibsan kartaa labaatan shin maalin weliba fursadan ayaa keli waxaa ka faaidaysan karaan dhamaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe tushulaha soomaalida lahwana macaamiisha telefoonku yaa two g three g adeegan waxaa la dhaalifa mudhogo mudhogo micnida markaas ta in tartiib tartiib qofku iskaga bixin karayo tusaale dhegeys markaad haysto telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faaidaysan kartaa waxyaalo fara badan oo in badan markaasi kaa maqna xirfadnaysan u haysanin laakiin hadda xirfadda ayay u helaysaa wax badan aad kaga faaidaysan kartaa sida inaad ka baarato googolka oo eraya qaar markaasi aada u raadsato micnaheeda ama micnahooda tilmaamaha qariirada googolka haddii aad markaasi meel ku cusubanta mise meel kale aad joogto dhegeystal fursad ayaad helaysaa inaad adigoo qof weydanin in halkaasi aad ka baarato telefoonka cusubeen union raybro sabiro qurux badan iyo sidoo kale bitri culeys waqti badan ku haya saacdo badan ku haya maalmo ku haya dhegeysta inuu telefoonka wataa waxaa la dabcan arkaysaa gabdho badan oo ka faham dabcan ka qaatay faham oo sidoo kale ka bartay cunakarinta iyo sidoo kale cilaansaanka isqurxeynta dhegeyste macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan in u qulmaan telefoonka new neon raybrooyin kale fursadan lipa mudhogo mudhogo ay tani waxay micnahoodu markaasi tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qaraaxi dig shan afar afar afar geesam star five four four hash kadibna xurolipa mudhogo mudhogo haddii aad u qoranta- haddii aad u qolanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhowey safaricom markaad lacagta hesho waana sid markaas ugu dhaqsiyaha badan u- ku aado kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaris halka baaqaad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib tartiib markaasi ka bixinayso haddii aad fursadda haysanin inaad hesho waa in waa muhiim inaad markaas eh, dabcan eh, inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saara dadka aan haysanin telefoonka casriga si aad u ogaato maanta aad ku ogaato ama qayb aad kaga noqortay fursadahaasi waxaad keliya lagaa doonayaa dhegeysta inaad qaraacdo xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadib xurulipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal bal toban daqi- waa toban daqiiqa inoo soo hartay saaxiibada ayaa imikan siinayna khadadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada meel walba joogtaan barka wanaagsan yuusuf bakad iyo sidoo kale mascab ismaaciil ay si wada jiraan barnaamijkeena igu daadinaan arrimaha qoyska saaka diirada ku saarayna dhegeystayaal haddaba wixii la filanaya mararka qaar ay markii la waayo guriga haddaba suma haboono in markaasi dadka ay marka hore fahmaan bartaan oo sidoo kale ay cilmi ba- dabcan ay- ay baaraan waxaa qofka looga baahan yahay in marka hore gurigu galayo ama cagta uusan intuu gelinin inuu casharo fara badan qofka u haysto sidoo kalena gabadha ay ka haysato si wax walba markii dambe sida ay filinayaan ay si wan ugu sii noqoto dhegeyste laakiin taasi ayaa hadda keenaysa in ma- wax waliba markaasi fudayd lagu galayo iyadoo qofka markaasi uusan baaraynin ogaanaynin waxa markaasi ku fiican waxa ku qaldan iyo waxa markaasi gabadha iyo sida loogu dulqaadan karo guriga markuu ku sugan yahay dhegeystayaal ilaa laba qof oo markaas isku cusub oo is- is arkayo ama sidoo kale maalmo keligood laga yaaba inay qaataan mise sanaado dhegeyste ayaa hadda looga baahan yahay qofka inuu marka hore baraarugo intuusan markaasi ku degdegin dhegeysta guriga haddaba taasi maxaa markaasi la hab- la ha- dabcan la haboon in qofka marka hore uu fahmo dhegeysta taasina dabcan ma looga baaqsan karaa dhibaatada iyo culeysyada markaasi qoysaska ee hadda markaasi ka taagan dhegeyste si loo soo afyaro buuqa muranka dagaalka iyo weliba faraskula taga dhegeystayaal ama gacanta in laiskugu tago marar qaarka taasi in laga baaqsado ma u haboon tahay sidoo kale dhaxalgal uma noqon kartaa in marka hore qofka uu asaga hint u hayo mise inuu hayo xogag ku saabsan qofka ee qoyska markuu qofkan aasaasaya dhegeystayaal waa arrimaha markaas iskaga baahanya dhegeystayaal haddaba sheeke ma noo haysaa haddaba sidoo kale geeraar ma noo haysaa ma noo haysaa waxaana markaasi aan u baahannahay in qoyska aan ku hagaajino hadday sheeko tahay iyo hadday kaftan tahay iyo hadday keeraar tahay iyo weliba sheeko hadday tahay oo marar lagaaga sheekeeyey oo ku saabsan arrimahan oo kale iyo weliba waxaa la gudboono adiga ka waalid ahaana saaka markaas doonayso inaad dadka aad ku waaniso sidoo kale gabdhaha hablaha oo hadda markaas laga yaaba qaarkood isku diyaaran inay markaas reerar yeeshaan qaarkood ha- dabcan hadda gurahooda markaas ay isuban yihiin ama qaarkood markaas hadda isfahmi laayihiin ragga ima ama inay markaas arrintan saakaan ka hadlayn wayba dhacdaabo wayba dhacdaabaana ku leeyahay dhegeyste sidii markaas looga gudbi karo iyo weliba tusaalooyinkaad bixin karaysaan dhegeyste eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada saaxiibada iminka markaasi soo beegsanaya ayaan fursadda siinaynaa si fikirkooda aragtidooda dhammaan aan u wada dhegeysano dhegeystayaal alow star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga waan ku salaamay yuusuf adii dhammaan dhegeystayaasha shukran faa-iiso waaye gaarisa faysoy soo dhowow
aad baan u dhowahay barnaamijka fikirkeyga haddaan ka dhigto haye inkastoo horta waxyaalo badan aan ka baranay maanta ma fahantay A- aan ka baranina mise aan ka bartay
aniga ahaanteyda waan ka bartay waxyaalo badanaa ka faa'iidey ma fahantay haye
laakiin horta muhiimadda waxaa waaye had iyo jeer in la xasuusto eh waxaa waye horta in meesha dulqaad looga baahan yahay sax Een, wax walba uu kula soo gudboonaado wax walba uu ku qabsado nolosha inaad u maxay aheyd u dulqaadan kartid ma fahanta qofkan bila-aadan waaye Mhm.
perfect ma ahaan kara boqolkiiba boqol ma fahantid Mhm.
marka waxaa wanaagsan horta inaad xasuusatid inay meesha dulqaada uu loo baahan yahay Aad iyo aad.
Een, teeda kale maxaa waaye qofka markaad xiriirka leedihiin oo hasaabaysiin waxaa laga yaabaa inuu dabeecadiisa ti ugu wanaagsanayd uu banaanka lasoo baxo ma fahantid haye Een, qofkan een, le- wuxuu samaynayaa si walba uu adigu kugu heli lahaa markaa guriga iskugu timaadina dee dabeecadii dhabta aheeda banaanka imaanaysaa ma fahantee Mhm.
marka ani ahaanteyda maxaan ku boorin lahaa een, markii labada qof ay hasaabayin oo maxay ahayd shukaansiga uu socdo wadahadalka waa inuu qofka dabeecadiisa dhabta ah uu banaanka keeno si uu qofkan uu ku akhristo oo waxaa tahay dhan uu ogaado hadduu kugu raacay ha kugu raaco hadduu uu maxay ahayd uu kugu nacana qof kugu rabaa aa dabcan helaysaa ma fahantee aad iyo aad marka inta badan meesha meesha maxay ahayd laisku fahmi waayo taas waaye arkaysaa wiilkan inuu maxay ahayd markaad hasaabaysiin hadallo macaan waqti fara badan maxay aheeday koolal isku dhow dhow markaa guriga u timaadidana waxaa laga yaabaa maxay aheeday inuu wixii dhan aad ka wayso ma fahantay hadalka ugu dhawaa ka helaysa uu yahay naayaa ma fahantay haye marka ani ahaantayda ani waxaan leeyahay nin kastaa dabeecadiisa oo dhabta aha lagu halaisku wada hadlo Een- sida kalena ee, dulqaadkana hala muujiyo magaca magacagii xasuusi
fayzo waaye Fayz- ishiin gaarsa fayzoy ee, marka hore qof kastoo lagama haboono in wax badan ee, fayso tusaale oo kale inay soo ogaato ku saabsan wax walba ay la kulmi karto hadday tahay dhibaato guriga hadday tahay in laisqabto hadday tahay in muruun uu guri ka dhaca in ay jawaabaheeda marka hore ay soo ogaato in arrintan looga sheekeeyo suma marka hore kama haboono inta arrintanba ayba dhicinba Een, horta walaahi way wanaagsan tahay inaad soo ogaato Een, marka guurka lagu sheegayana hade waa noloshaada mustaqbalkaada dhan waaye ma fahantay inaad ka fiirsatid wax walbo way wanaagsan tahay mustaqbalkaada ku weynaysaa noloshaada dhan waaye marka eh, waxaa wanaagsan inaad maamooyinka een, eh, maxay aheeday ayaasha hooyooyinka inaad dhan aa wareysatid waxaa arkaysa adoo sidii lagugu maxay aheeday ah, lagugu sheegay ah, qofkan ma ogaani kartid markaa banaanka ka taagantihiin dabeecadiisa ileen hal haweenoo qura aad guri miina ku hoyani soo maaha marka maxaa laga yaabaa qofkan inaad dabeecadiisa dhan aada ogaani weyso Ee, yani wixii dhan ay dadka kuu sheegeen qofkan markaa saacadaas la taagan yahay waa ka helaysaa qof wanaagsan run kuu sheegayo wax dhan waa ka helaysaa laakiin markii guriga laiskugu imaado waxaa moodaa in wixii dhan meesha ay ka baxayaan waxa dhan een, maxay ahayd laba saddexda bilooda xiisaha markay dhamaato qofkan dabeecadiisa qalafsaneed uu banaanka la imaanayo isfahan dara waxyaalihii lagu soo heshiiyey dhan inay meesha ka baxaan marka gurigaas inuu burburayaa diidaya fayza aad baad mahadsantahay shukran salaamayn badan aad bay mahadsantahay gabadhaasi gaarsa inaga soo wacda xigaha kale qadka telefoonkan siinaya dhegeysayaal gorrow inkastoo aan soo xiri doono barnaamijka laakiin saaxiibada qadadka telefoonada siina si aan markaasi u helan saaxiibo fara badan iyo weliba sheekooyin iyo kaftan ay markaasi wataan walaal soo dhowo halo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maasha allah waa siyaado kaasoo wacay magaalada daaf kaasoo wacay soo dhowo walaale
marka barnaamijka maanta laga hadlaya hadda hore u galo Mhm,
Een, waxaa waaye waxaa waaye magaranaysaa mhm,
Een, markii hore la wada sheekeysanayo oo maaragtay la wada hadlayo mhm,
yani waxaa fiican maaragtay dadka maaragtay si wanaagsan ay ku wada hadlaan oo weji fiican maaragtay ku wada kulmaan Tan- tan shee- tan- tan- tani sheeke kama hadlayn anaga ah waa guurkii miya waxaan ka hadlaynaa qofkan dabcan haddii dadkan maxay marka hore looga sheekeynayn mise waa in eh, looga sheekeeyo bal nidaamka guriga lagu wadi karo dhalinyarada ama qoysaska loogu sharxi karo gabadhana sidoo kale loogu sharxi karo haddii wax caqabada dabcan ay soo boodaan halkooda ayaga ku xallin karaan
ah ah, waa waa wanaag gabadha markii hooyadeed maaragtay ay- waa inay horta hooyada la fariisato hooyada le maaragtay u sheekayso ay tiro maaragtay haddii lacala aad guursato oo nin guursato maaragta waa inaad saan ayada maaragtay u dhaqanto oo wixii xun oo dhan aad ka fogaato oo hooyada soo tartiibiso ma fahanti maxaa gabadha uga boodaysa dhankeeda ma ninka ragga ka bilowdid Oko- wiilka waa kula qoraa saxibkeyga yuusuf haye
wiilkana sidoo kale maarata inay ayada hooyadii ama wiilkii aabihiis oo kale maarata ayaga ay soo tartiibiyaan oo maarata ay soo hagaajiyaan oo maarata laba hadhow qof oo ma- maarata guur markuu intaan guursado oo cid u dhaqi karo oo maarata qof wanaagsan sifa uu ku noqon lahaa in loo soo tartiibiyo ma fahamtay mhm
laakiin hadda wadahan sida ma jirto wiilashii iyo gabdhihii maarata waa waa saan doonaa qolaa waay ma fahamtay ha sax marka waxaa wanaagsan maarata inay si fiican maarata inaa loo soo barbaariyo si fiican loo soo wanaajiyo ilaahay bariisa maarata ma- saa- intaa maanta kulli ku darlaa bilaaya shukran gabagabadeen soo gaaray dhegeysaha ugu dambaan sinaynaa muscabow kadibna aan soo xirana barnaamijka Eh, muscab dhankiisa
star f m halow waayahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay ee, balsi saaxiibka ugu dambey imika star f m halow halow halow
halo waani salaam walaala waanu kaa qaadnay
waa aamin niga soo wacayso gaarisa haye aaminaa soo dhow
waan dhowyahay walaala marka barnaamijka haddaan u gadagalo Mm, wallaahi waxaa soo jira waana dhacaa dadka badanana maxaa isku qalafa waqtigii guurka kadib ma garad waayahay
marka meesha waanana way ku jirtaa gabadha marka inta horaha cidda ay joogto in la hagaajiyo hooy sidanaa jirtaa sidanaa jirtaa sidan waxa ay kala kulmi in loo sheego ma garatay Mm, laakiin mar aan wax ku gelaynin oo waxaa jirtaa waxa lagu sheega markaasna waa markay cunuga fast ban gabadha eega lacayto ma garad waa garta wallaahi hadda si doonta lagula hadlana berki adi aad jirtana kuluqman haye maxaa keenaya
marka hadda challenges maxaa keenaya waxaa walaa hadda wuu iska dhib badan yahay moogta dadoo dhanna ma fahmi karo hata ninka ragga inuu fahmin baa dhacdaa waxaa yeele dhalinyarada besata waa dhalinyar inta ood ka boodaya maxaa la talaada ka boodaa ma garad marka waxay arkaysaa wiilka asan marka waxba loo sheegin waxba fahansaneen oo cidda sida waxay wixii kasii horeyn karo aan fahansaneen intuu cidda xaafad is- ay ay dhex imaadeen haddana isa fahmi waayeen mar mar waxaa arkaysaa qofkii oo walacay oo adi- si oo wax may taaganto yaa lagula murni waraan ha uyelasi maxaase u samayn wayse maxaa mari ugu diyaarin wayse marka waa iska fahmaya dhacaysa makaras sax
marka waxaa sitana waa in isku dulqaatay ay baahan tahay maxaa fiican qofka ragga inuu wax ogaado oo marka hore si fiican mideeda kale wiilasha waxay sameen dhalinyara sidoo kale la sheekeysanaya oo ay la tashanaya dhalinyarada wax kale la tashan karo maga hoo badanaya boqolkiiba sagaashan iyo sagaal bir xul ay dhacdeen inay kugu dhumiyaan maxaa yeelay ayaga waxaa laga yaaba qof santi ay ka maqan tahay mise bir taas ku dhacdeen wax kuu sheego
waa kaasoo kale ku waanin karaa oo kuwii wax fahmay oo markaas duu wax ka fahmay laakiin ku markaas oo reer weli aa yeelan markaa la tashato asagana si xun kugu talinaya ma garad marka in badan waan ii salaamaya marka waxaan dhihi lahaa halaisku samro halaisku dulqaato weli marka arooska layaho marka bilcaanta uurka hore ay leedaho aada ha loogu dulqaato aan dhihi lahaa wasalaamu wacalaykum salaam aada waa mahadsan tahay aamina waa mahadsan tahay dhegeystiya ugu dambeeya fursadda u siino barnaamijka aheyd
muscab dhegeystayaal uu mahadsan yahay Een, waa ku mahadsantihiin dhegeystayaal la socodka barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi intaana soo xiran barnaamijka dhegeystayaal haddii aad isticmaalayso shirkadda isgaarsiinta airtel iminkan waxaa lagaa doonaya fursadda inaad ka faa'iidayso dhegeystayaal airtel waxay ku eh, airtel waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee 4G airtel waxay sii xoojinaysaa adeegyada 4G aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega 4G airtel waxaa dhegeystayaal mid ah, waa mid fudud oo qofka si wanaagsan aad u istim- u isticmaali karo dhegeysta ma la socota in airtel uu yahay mid aad awoodi karayso aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir qadka airtel adigoo qaraac xidig saddex saddex afar afar gees haddaad muuqaal ka daawanayso qeybta youtube-ka ma ah mid markaasi kaago mise kaa istaaga waxdaa wax soo dejisan sidoo kale kuma dhibaayo waayo maad mar- waayo maba ah mid markaas culays ah dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee teletagland oo kugu dhaweeya telesoona qabsa lafta ee telefoonji adigoo qaraac xidig saddex saddex afar afar gees waxaaba intaasi kuu sira dhegeysa inaad markaasi aad ka faa'iidaysan karta adeegyada airtel money oo si bilaasha lacag lagugu diri karo ama aad ugu diri karayso meesha doontaba waxaana sidoo kale ku diri karaysaa shirkadaha kala duwan isgaarsiinta markaad wax iibsanayso waxaad ku- waxaad ku bixin karaysaa ama ku bi- aad ku diri karaysaa adeegyo een, adeeg- adoo adeegsanayso sim kaarkada airtel shirkada doontaba haba ahaatee internetka airtel waa 4g wuxuu kaa caawinaya inaad markaas xero fara badan ka daawato sida inaad ka daawato xirfadaha cusub caruurta sidoo kale inaad ka maraajaceysan kara casharadooda iskuulada layliga lagu soo dhiibo dhegeysta dhegeysta koran si wanaagsan aad uga faa'iidaysan karaysa adeega 4g oo markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone helqadka wanaagsan ee telsona dhegeysta adigoo markaasi ka faa'iidaysanaya qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees star three three four hash ku biir qadka airtel dhegeystayaal halkaas aan kusoo afmiray barnaamijka hogaanka saaxiibada ka qayb qaatay hoogan mahadcelinaya kuwa iminka soo beegsanaya kuwa suurtageloysa kuwa cariiriga eh, kuwa markaasi aad ku rajeynaya inay ka qayb qaataan fikirkooda arintooda soo gudbiyaan kuwana dhegeysanaya marna eh, dabcan iska bedelin mawjada oo dhegtiina u raaricinaya saaxiibadaasi dhammaan waad mahadsantihiin dhegeystayaal maalinta berito jimcaha xaaladda guud ee waddanka ayaan markaasi ku kulmi doona barnaamijka mar kale haddii ilaahay raalli ka noqdo inta ka hore saasi nabadgeliyo saaxiib yaal gorow macalinka raadeha maqli doontaan saaxiibada marna mawjada iska bedelin si wararkii barnaamijyada aysan kuu dhaafin dhegeystayaal haddii aad nairobi ku sugan tahay waxaad naga dhegeysanaysaan hal ibir saga- waa hal ibir shan dhibic sagaal haddii sidoo kale tanaariva masalaani iyo sidoo kale gaarisay dhadhaab waxaad naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic hal halka sidoo kale xarge- xage- waa xeryaha qaxootiyada dhammaan ee naga dhegeysanaya isla lamarkeedan sheegayna sagaashan toddoba dhibic hal dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay mombasa hal eber saddex dhibic shan haddii aad ku sugan tahay dhanka barsaabid mooyaale siddeetan toddoba dhibic toddobo haddii isyolow iyo balambala iyo sidoo kale madowgaashi meru aad ku sugan tahay waxaad naga dhegeysanaysaan hal eber laba dhibic saddex haddii sidoo kale jeer aad ku sugan tahay waxaad naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic saddex muqdisho sagaashan toddoba dhibic eber mandera sagaashan toddoba dhibic shan mombaaso waan sheegnay dhegeystayaal saaxiibada meel walba joogaan marna mawjadaas ka bedelan si wararkii barnaamijyada sanii dhaafin dhegeystayaal laakiin marka hore aan soo qabto intaan macsalaamaynin saaxiibada shirkadda isgaarsiinta ee safaricom safaricom iminka waxay ku leedahay dhegeystayaal shirkadda safaricom waxay mar waliba macmiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan macmiisheeda macmiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga foji ay ku iibsan karaan labaatan shin maalin waliba safaricom waxay haatan doonayaan in macmiisha ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa lamidka waxaad dhegeysaad iibsan karaysaa telefoon cusub ee new neon roybro waxaad ku iibsan kartaa labaatan shin maalin waliba fursadan yaa keli waxaa ka faa'iidaysan karaa dhammaan macmiisha isticmaala mulika musi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe toshlaha soomaalida dhahdoona macmiisha telefoonka yaa 2 g 3 g adeega waxaa la dhaalipa mudhogo mudhogo micnaheed markaas u yahay in tartiib tartiib qofku iskaga bixin karo dhegeysa tusaale dhegeysa markaad hayso telefoonkan casriga internetka u isticmaali karayso waxaad kaa faa'iidi karaysaa waxyaalo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub google-ka ah ayaa wax kaga baari kartaa waxaanad ade- waxaa- waxa aad adigoo doonaysaa telefoonka waxaad u adeegsan kartaa in- inaad markaas guriga kaga soo shaqaysato sidoo kale wax shaqo aad kaga baarato waxaad u isticmaali kartaa tilmaamaha qariirada google-ka sawiro qurux badan iyo sidoo kale battery tayo leh iyo telefoonka markaas u haystaa waxaa waxaa ka mid ah sidoo kale gabdhaha inay markaasi ka baran karaan karinta cunada noocyada kala duwan iyo sidoo kale ilaa inkaas qurxinta dumarka waxaaba intaasi kuusii dheereegaysa waktida iskuullada xiran yihiin furan yihiin ilmaha iskuullada dabcan ka faa'iideysan karaan jaamacadaha kulejyada cashirada layliga cashirada markaas homeworka cashirada markaas assignmentka loo soo dhibeeyey inay halkaasi kala socon karaan sidoo kalena ka samaysan karaan ma ku samaysan karaan dhegeysa qaab onlineka telefoonka casriga new nior waa telefoonka new neon raybro dhegeystayaal macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyeen in u qalmaan telefoonka cusub ee new neon raybro in kale fursada nipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnehe tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga ma faiisan doonto wejiga hore fursada nipa mudhogo mudhogo sidaad u fiirso qaraa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadib xoolo nipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa farin kadib waxaad aadaysa dukaanka kugu dhuba safaricom markaad lacagta heshan waa in sida markaas ugu dhaqsiibaan halkaas ay ku wahdaa kadib waxaad bixinaysaa shan boqol horumar salka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ee fursad isagana ayadana kuu siinaysaa inaad si tartiiba iskaga bixiso haddii aadan fursad markaas haysanin inaad hesho waxayna micnaheedu tahay haddii aad haysato telefoon casriga waxaana diradda la saaraya dadka aan haysanin telefoonka casriga si aad u ogaato inaad hegi karto waxaa keliya lagaa doonaya inaad qaraacdo xidig shan afar afar afar gees mstar five four four hash kadibna xulalipa mudhowgo mudhowgo dhegeystayaal halkaasaan kusoo afmeeraya barnaamijka yuusuf bakada ay soo saaray dhegeysan waxaan igala qayb qaatay muscab ismaaciil dhegeystayaal waxaad ku mahadsantihiin mar waliba sida quruxda badan fikirkiina aragtidina sidoo kale halkan wehel mar waliba iskaga noqono saaxiibada inta ka hore sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin